waa hagaagi dhegeystayaal idaacadda star f m codso gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhammaantiina subax wanaagsan arooryo suban kusoo dhawada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qoraan subax waliba halkaas intoos aad iga dhegeysataan wargeysada kale ah daily nation iyo sidoo kale the standard halkan saaka maxaa lagu qorayaa saaxiibayaal dhegeystayaal waxaan filayaa si qurux badan oo caafimaad qabtay inaad kusoo wada kacdeen inta xanuunsanna ilaahi subxana watacala uga baryaana in caafimaad taama uu siiyo inta kurbaysanna kurbadooda allah ka dulfada inta muraad leh muraadkooda aan macsiya lahayn ayaan ilaahay subxaana watacaala uga baryana inuu ilaahay siiyo dhammaantood dhegeystayaasha cid walba lagaba inay kurbaysan tahay dhibaataysan tahay laakiin boqorka kale feydi karaa dhegeystayaal keli ku xirnow rabbigaaga oo ku shukri saakin sidaad kusoo kacday nabadaad kusoo kacday jawigaad kusoo kacday amnigaad kusoo kacday aan dabcan wargeeska iminkan aan bilaabo ama aan fiiriyo wargeeska saakalka mogiisa lixaad waxaa lagu qoraya madaxweyne uhuru kenyatta wuxuu ku sugan yahay dhankaas iyo dabcan haweene ayuu markaasi qaadanaya laleeyahay oo kulamo kala duwan la qaadanaya ahuru inight oo markaasi kulamo uu la qaadanayo isagoo markaasi gadayo tikidhada ee markaasi azimiyo ama dabcan uu dadka ka gadayo qaabkii ay azimiyo lawmoja u dooran lahaayeen raila omolo odinga waa tooskiisa kulamadiisa ay tida tooska xafiisyada uga bilaabanayaan dhegeystayaal ma ah mid goob fagaara ah laakiin waa kulamo markaas uula qaadanayo dadka shacabka uu kala hadlayo sidii markaas ay ku dooranlayeen shaqsiga u muhiimsan asaga ama sidoo kale wadanka siduu asaga markaas ku sheegayo ama sida wargeysada ay ku daabacayaan saaka bogiisa lixaad wargeyska the standard uhuru kenyatta ayaa dabcan horaan sheegay oo madaxweynaha dalka horaan sheegay inuu aada u taageerayo azmiyo lawmaja kadib markii uu indhaindheeyay sidoo kale qiimeeyey in sharaxa saxda ah uu yahay sidoo kale wadanka wax ka bedeli karo waa sida markaas isaga madaxweynaha uu u arkee inuu yahay raila odinga waxaana uu sheegay dadka shacabka in ay ku taageeraan codkooda ayna sidoo kale ay siiyaan raila odinga raila odinga ayaa in badan markaasi asaga usoo halgamayay sidoo kalena u doodayay sidii markaas xiilka uu ku qaban lahaa ugu sare afartii mar ugu dambeysay ayuusan ku kala guuleysanin dhegeystayaal uguna dambeysay labadi kun saddex iyo tobankii labadi kun toddoba iyo tobankii ee markaasi loolanka adkaa ay u dhexeeyeen madaxweyne uhuru kenyatta iyo ku-xigeenkiisa william ruto iyo isagoo markaasi ka socday xisbiga kood la oran jiray iyo sidoo kale ururweynihii naasa dhegeystayaal raila odinga iyo madaxweyne uhuru kenyatta heshiiskooda soo bilowday labada kun sideed iyo tobankii kadib waa dabcan madmadooyadii wadanka ka dhacay iyo weliba khilaafaadkii kala tega iyo sidoo kale ay ku sheegeen inay tahay mid keliya xal loo heli karo inay shakhsiyaadkaasi hogaamiyaasha isku yimaadaan laakiin madaxweyne uhuru kenyatta ay qhubarada tilmaamayeen sheegayaan kuwa markaas siyaasadda ka faalo tilmaamay sheegayaan inuu markaasi kaga dhabeeyey inuu taageeri doono raila odinga waana midda hadda markaasi ugu cad oo kulamada markaasi la qaadanayo dabcan isagoo shalay ku sugnaa dhankaasi naakuru oo dadka halkaasi ku dhaqan ama shacabka halkaasi ku dhaqan kuna sheegay in ay doortaan dabcan ninka da-da ah ee markaasi wax fahmi karo dareemi kara waa sida markaasi shacabka uu shalay kaga gadayay madaxweyne uhuru kenyatta dhankaasi naakuru xilli uu shalay ku sugnaa xalay waxaa laleeyahay kulamo kala duwan ayuu markaasi la qaatay duqey waxgarad ee markaasi xafiisyadiisa dhegeystayaal si ay markaasi loo dabcan uga gado ajendaha azmiyo la umoja dhegeystayaal sida wargeyska bogiisa saaka halkaasuu ku qoraa soo qabso kana akhriso faahfaahin macluumaad ah xirmooyin hor leh ayaa markaas iminka wadanka soo gaareen sida wargeyska saaka halkan uu qoraya bogiisa toddobaad waa xirmooyinka guddiga doorashooyinka xududaha i e b c laakiin halkan waxaa laleeyahay foomamka waxaa imaadeen madaxweynaha dalka waa madaxweynayaasha foomamkooda ee markaas lagu kala qorayo deegaanada meelaha ee markaasi kala duwan ay dadka shacabka ka doortaan ama foomka loo yaqaana thirty four a laakiin halkan waxaa markaas iska diiday qareenka markaasi kormeeraha shalay ama kormeerayeen shalay ee halkaas ay ku tageen garoonka gegida diiradaha ee j k a kadib markii xirmooyinka faraha badan ay soo degeen oo ka kooban ilaa iyo laba boqol waa laba boqol labaatan iyo shan palets wax loo yaqaana dhegeystayaal kuwaasoo la sheegay in ay qeyb markaasi la sheegay inay ku jiraan loo yaqaano thirty four b oo loo yaqaano in alternative ama another alternative ahaan loo adeegsan karo laakiin i e b dabcan waxaa markaasi ka biyo diiday sidoo kale diiday raila odinga oo markaasi qareenkiisa u jooga halkaasi la indhendheenayay kadib markii lasoo dejiyey xirmooyinka guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ama warqadahooda thirty four a sida wargeyska halkan saaka uu ku qorayo waxaana halkan qareenka markaasuu leeyahay wen our teams markay arkeen dabcan tiamkeena mise markaan halkaasi dadkii ama guddi aan ka tirsan halkaa markaan tegnay waxaana lagula xaqiijiyey inay markaasi jiraan thirty four b taasoo markaasi aan waxba aan macno aanan ku fadhinin laakiin waxay dabceen in markaas naga dhaadhiciyeen laakiin taasi dabcan qaabkay u faahfaahiyeen waan ka biyadiinay oo waxay markaas noqona mid ayada markaas isa sii saarayso oo issii burinayso waa sida hadalka udhigayane waa siduu markaas ku sheegay balmwangi ninka lagu magacaabo oo qareenka markaasi azimiyo lowmoja ama raila odinga dhankiisa ka socday waxaana ay sheegayaan in ay markaas iminkan ay ka rabaan waa raila odinga wuxuu iminkan ka rabaa guddiga doorashooyinka xududaha i e b c in markaasi jawaab waafi ah ay siiyaan sababta markaasi waraaqaha dheeraadka ah loogu soo diray halkaasi iyo waxay markaasi ugala jeedaan iyo waxaa looga baahan yahay in waraaqaha dabcan dheeraadka ah loogu soo darayo ama extra papers waxaa loo yaqaana ama extra pallet dhegeysa ama xirmooyinka kale ee dheeraadka halkay ka imaadeen maxaana looga dal leeyahay maxaana markaas looga qorshay leeyahay waa sida markaas iminkan ay ku andacunayaan ama uu ku andacunaya raila odinga halkaasuu jawaabo saxda uu ka rabo sida i e b c foomamkaasi dheeraadka ay ku soo saareen iyo weliba in markaasi ay lagu wargelin waxa ajandaha iyo faahfaahin markaas ay ku qanci waayeen ay siiyeen dabcan guddiga ama kuwa azimiyo laomoja keli kuma sugnaan garoonka waxaa sidoo kale socday ama la socotay garoonka gabadha lagu markaas ka socota kenya kwanza veronica mayna sidoo kale xisbiga u d a oo halkaasi ku hilinsa la indhineyneysay inkastoo weli wax markaasi buuq ama qaayile aysan ka imaanin qaybta kenya kwanza ama madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto laakiin weli waxaa markaasi shaki ku taagan oo sidoo kale iminkan jawaabahooda laga rabaa wafula chapukati xisb oo ka tirsan markaasi ama ninka ugu weyn ama sidoo kale iminkan gardaadinayo ama wado hogaanka ee guddiga doorashooyinka xududaha i e b c ayaa su-aalo fara badan iminkan u yaala una diyaarsadeen kuwa markaas waa azimiyo la umoja raila odinga si markaas loo ogaado warqadahaasi dheeraadka iyo waxay markaasi loola dimacsan yahay ama loola jeeda sida wargeyska boggiisa toddobaad saaka uu faahfaahin halkan uu kaga qoraya dhegeystayaal wargeyska wuxuu halkan leeyahay dabcan in wakti fara badan ama saacado fara badan oo su-aalaha markaas ay ku socdeen doodii markaas madaxtinimada markaas loo qabtay raila odinga iyo asxaab raila odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka inkastoo laakiin raila odinga uusan kasoo qeybgelin laakiin waxaa leeyahay difaacii ugu cuslaa ayuu galay madaxweyne ku-xigeenka william ruto waxaana sidoo kale aan weli markaasi su-aalihii la rabay inuu ka jawaabo markaas warbaahinta ama wariyaasha ay weydiinayeen inta dooda socotay ayuu si saafi ah markaas usan uga jawaabin inkastoo uu jeedinayay warbaahinta isagoo markaas siduu doono uga jawaabayay wargeyska boggiisa sideedaad ayaa qoraya laakiin waxay markaasi tusinaysaa dabcan kahor dabcan geesinimada waa siday tilmaamayan khubarada dhanka siyaasadda in uu kasoo qeyb galay sidoo kalena uu aqbalay in doodaasi wax walba su-aalo ah laga weydiyo mid asaga ku saabsan iyo mid markaas dowladiisa iyo dowladii markaas iminkan dowladiisa soo socoto haddii markaasi xilka uu qabto iyo dowladda markaas iminkan uu ku jiro madaxweyne uhuru kenyatta farqiga waxyaalaha markaas u dhexeeya hadday tahay dhanka masuq maasuq hadday tahay dhanka maciishada hadday tahay wax markaas dadka ay ku baahan yihiin iyo weliba nolosha wadanka caafimaadka arrimaha fayadhowrka biyaha sidoo kale korontooyinka wax fara badan musuq maasuqa dhaqaalaha waxaaso dhan ay wax laga weydiye dhegeystayaal iyo weliba hogaamin hogaaminta ama leadership waxaa loo yaqaana dhegeystayaal ayaa wax laga weydiiyey madaxweyne ku-xigeenka bogga sideedaad saaka qoraya halkaasi ayaa markaasi maqaal dheer laga diyaariyey laga qoray dhegeystayaal daqiiqadihii markaasi su-aalaha wax laga weydiinaya dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan dhammaantiin dhegeystayaal goordhow dhegeystayaasha waqtigoodan siin doonaa halkan waxaa markaasi guddiga doorashooyinka xududaha i e b c ayaga markaas markii ugu horeysay ka hor doorashada ay soo saareen shakhsiyaadka markaasi sida magacaabista baarlamaanka ku geli doona iyo weliba golaha markaas wakiilada m c yada iyadoo dhinacya xubnada markaasi kala duwan markaasi la fiiriyey halkan saaka wargeyska maxay ku kala qorayaan wargeyska the daily nation iyo sidoo kale the standard waxaa leeyahay ciddi mar waliba waa dabcan qof waliba shakhsigii markaasi uu u cadcadaa ama uu taageero xoogan u hayay ayaa markaasi lasoo kala qaatay sida wargeyska halkan uu ku qorayo hadday tahay wakiilada m c yada iyo weliba kuwa xisbiyada daacadka u ah kuwa markaasi shakhsiyaadka xildhibaanada ama sida hogaamiyaasha ugu sarsare daacadka ugu ah keliya ayaa markaasi kasoo qayb galay ama sidoo kale keliya kasoo muuqday dabcan waa dabcan kasoo muuqda laleeyahay dabcan magacaabista guddiga doorashooyinka xududaha i e b c ay soo saartay kuwaasoo xubnaha kala duwan ee siyaasadda ka kala socday hatay tahay xisbiyada dhammaan ee kala duwan ee waddanka markaasi ka kala jiro sida markaasi xisbiga u d a xisbiga ford kenya xisbiga jubilee xisbiga o d m xisbiga wiper xisbiyada u d m waa xisbi weliba oo markaas waddanka ka taagan ayaa markaas shakhsiyaadkooda kuwa daacadka kuwa dhaqdhaqaaqooda keliya ka dhex muuqdo lasoo saaray dhegeystayaal waxaana markaasi tani ay caddeynaysaa dhegeystayaal in shakhsiyaadka keliya daacad ku ah inay soo kala qaateen xubnaha iyadoo markaasi loo fiiriyey dhinacyada kala duwan kuwa markaasi baahiyada kala duwan qabaan dadka markaasi dumarka weliba waxaa gender balance loo yaqaano dhegeystayaal in badankooda ay u badan yihiin waxyaalaha markaasi ama kuwa markaas sida magacaabista guddiga doorashooyinka xududaha ay soo saareen horaan ayaa guddiga doorashooyinka xududaha dib ugu celisay kadib markii la rabay tiradii markaas saddex meelood in dumarka ay u bataan oo kadib ay sheegeen in waqti yar kooban ay haystaan ay kusoo saxaan ayaa dhammaan lasoo wada saxay waxaana la sheegay in dumarka tiradii laga rabay inay markaasi ay ka dhex muuqdeen golaha markaasi ay baarlamaanka iyo golaha aqalka hoose ee dhegeystaal ee sanadkan waa dabcan doorashadan ama dabcan waa sanadkan labada kun laba iyo labaatanka xilka ama baarlamaanka soo socdo ee wadanka markaasi ka socda ee saddex iyo tobanaad iyo weliba golaha aqalka hoose ee iyagana markaasi lasoo kala xuray dhegeysaloo markii ugu horreysay i e b c ee doorashada la qabanba ay soo saareen ama ay soo daabaceen dhegeystaal sida wargeyska saaka halkan uu ku qorayo laakiin kalanin jeclaysiga iyo sidoo kale xubnaha aadka ugu dhow maxaa keenaya waa arrinta markaasi la isweydiinayo oo markaasi aad looga hadalhayo wargeyskana sidoo kale uu faahfaahin macluumaad xoogan uu ku qabo waxaa loo yaqaana the parties kuwa loyalka u ah ama kuwa markaasi aadka ugu dhow sidoo kalena daacadku ah ayaa halkan wargeyska boggiisa toddobaad saaka uu ku qoraya dhegeystayaal wargeyska halkan sidoo kale wuxuu dabcan qorayaa iyadoo markaas waqtiyo ama waxyaala farataris ama maalmo farataris ah ee ka hareen doorashada guud ee wadanka halkan saaka waxaa wargeyska uu qorayaa maalmaha dabcan soo socdo ee maanta ka bilaabata siddeed iyo labaatanka ilaa iyo lixda waxaa markaasi socdaallo kala duwan ay ku kala tegi doonaan raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka william ruuto gobolada qaar halkan waa rayfolka ama sidoo kale ujeedyada siyaasadooda sidii markaasi iminkan socdaaladooda ugu dambeeyey ay ku kala marayaan gobolada qaar waxaana markaasi ay doonayaan in ay hadaladooda kusoo gunaanudaan sidoo kale kaga dhaadhicaan dabcan goobaha markaasi hardanka kaga dhexeeyo oo u badan ayaa halkan saaka dhinacyada kala duwan lagu soo kala qoray waxaana kambeynkooda la leeyahay waa portal ground zone meelaha markaas iminkan aadi doonaan oo sidoo kale doonayaan in ay shidaalka sidoo kale iminkan ee xawaarahooda uu aadka ugu sii dheereeyo oo baabuurta shidaartooda shidaalkooda ka buuxiyaan oo xabaaro aad u sarreeyo ay ku tagaan gobolada ama magaalooyinka waaweyn dhegeystayaal sida wargeyska halkan qorayo iyadoo horaan guddiga i e b c ay cilamisay sheegtana in ilaa waqtiga bisha lixaad ee waa dabcan sanadka waa bisha lixaad raalli ahaada waa bisha sideedaad ee lixdeeda inay markaas ugu dambeyso ee ololaha markaasi siyaasadda kadibna albaabaheeda laisku xiri doono ilaa inta laga gaarayo sagaalka bisha sideedaad ee dhegeystayaal oo ayada markaasi si toos ah doorashada markaasi ay uga bilaaban doonto haddaba ruto maanta halkuu aadi doonaa waxaan ku bilaaba raila odinga raila odinga wuxuu aadi doonaa naakuru maanta sideed iyo labaatanka sagaal iyo labaatanka oo beri beri ah wuxuu aadi doonaa machakos halka soddonka julaay bishan oo uu aadi doono narok kow iyo soddonkeeda wuxuu aadi doonaa eldoret kabsabet ayuu aadi doonaa kowda agosto wuxuu aadi doonaa kiambu labada agosto wuxuu aadi doonaa kisi agosto saddexdeeda kakamega uu aadi doonaa halka agosto afar kisumu uu aadi doono agosto afar mombaaso ayuu aadi doonaa agosto lixna nairobi ayuu aadi doonaa waa nairobi dabcan waa nairobi lixdeeda ayuu kusoo gunaani doonaa ama kusoo xiri doonaa socdaalkiisa raila omolo odinga oo inta markaas u dhexayso bisha dabcan maanta sideed iyo labaatan ilaa iyo lixdeeda waxa uu markaas ku bilaabi doona maanta naakuru una dambeynsiin doonaa lixdeeda bishan soo bisha soo socoto ee agosto lixdeeda nairobi ayuu kusoo xiri doonaa madaxweyne ku-xigeenka wuxuu aadi doonaa meru embu tarakanithi maanta ayuu isku mari doonaa dhegeystayaal meru ayuu mari doonaa maanta embu ayuu ku xujin doonaa tarakanithi ayuu sii mari doonaa maanta sideed iyo labaatan ah julaay sagaal iyo labaatanka nandi busiya bungoma ayuu isku sii mari doonaa saddex meelood julaay soddonkeeda wuxuu tegi doonaa gaarisa iyo mombasa waa julaay waa soddonka bishan wuxuu tegi doonaa ama julaay soddonkeeda wuxuu tegi doonaa gaarisa iyo sidoo kale mombasa ayuu isku mari doonaa julaay kow kow iyo soddonkeeda wuxuu isku tegi doonaa vihiga iyo kakamega waa singishu iyo baringa isku mari doonaa waa kowda bisha agosto labadeeda agosto laikipia iyo ndarua nakuru ayuu isku mari doonaa agost saddexdeeda nyeri muranga ayuu isku mari doonaa agost afarteeda kirinyaga kiyambu ay isku mari doonaa agosto nairobi iyo nairobi ayuu kusoo xiri doonaa waa dabcan agosto shanteeda iyo lixdeeda nairobi ayuu kusoo xiri doonaa halkan wargeysku wuxuu leeyahay halka uu markaasi raila odinga uu maalintiiba hal meel uu waqti ku qaadan doono madaxweyne ku-xigeenka saddex meelood ayuu maalintii ku qaadan doonaa salaadii ayuu bilaabi doonaa socdaalkiisa meero ayuu ku tegi doonaa maanta embu ayuu ku xisiin doonaa tarakaniita ayuu ku xisiin doonaa waa meelaha markaas ugu badan ayaa ah laba laba saddex saddex halka labana ay soo raacdo dhegeystayaal sideediisa maanta ay bilaaban doontaa oo goobaha ama magaalooyinka saddex meelood ama saddex meelood ayuu isku mari doonaa hashi maalintiiba sida wargeyska saaka halkan uu ku qoraya saaxiib ayaal dhegeystayaal waa halkan dhegeystayaal waxaa sidoo kale markaas iminkan raila odinga uu ka codsaday in markaas kulan uu la qaato sidoo kale la fariisto waxana uu ka weydiiyo guddiga doorashooyinka xududaha i e b c komishinaradooda ama guddiyadooda uu markaas horkacayo huflo jubukati sida wargeeska halkan uu ku qorayo halkan waxaa markaas iminkan weli qayle ka socotaa doorashada qaabka markaasi warqadaha dheeraadka ah ee usoo diyaarinayaan markaas warqadaha weliba declarationka form loo yaqaan warqadaha markaas lagu dhawaaqo madaxtinimada taasi uu ku sheegay in markaasi ca walwal yar uu ka qabo ama walwal uu ka qabo guddiga doorashooyinka taasoo uu doonayo in markaas laga shaafiyo warqadaha dheeraadka halkay ka imaanayaan asagoo jawaabaha taasi aansan loo helin in markaasi laga qaybgeli doonin doorasho sida halka wargeeska saaka halkan lagu qorayo boggiisa afraad wargeeska the daily nation soo qabso halkaasina ka akhriso macluumaadka ee dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaasha iminka qaadka telefoonada siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin suux wanaagsan erori suban ayaan leeyahay nolol baa joogtaan yuusuf bakad ayaa xubinta wargeysada inala socodsiinaya iminka waqtiga dhegeystayaasha la gaaray oo soo xulba aan ku ogaana saaka sida ay kusoo kaakicin ku abristeen maqalka idaacadda dhammaan deegaanada tuulooyinka qaryooyinka xaafadaha kala duwan aad dabcan naga dhegeysanaysaan dabcan aad nasoo wici kartaa haddii markaas meelaha aad joogteen ay idaacadda ka maqan tahay ma codkeeda saxda u hena sidoo kale way ila wadaagi kartaa si markaas aan u saxno oo sidoo kale si waafi ah inoo dhegeysato dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka u horaansiinaya star f m soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum subakad waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aan ku salaamaya soo dhowow
rashiid ibraahim gumwaan gugyaan rashiid soo dhowow saaxiib saakib fumaani ka waran waa fiican waa aad baan u fiicnaa barbarada baa la joogaa walaalo haye
waa fiicnaa walaalo waa election iyo siyaasadan baa un dadka loo taagaya mooyaane aad baan loo fiicnaa walaalo adna waa ku salaamaya shukran rashiid fumaani saaxiib aad baan ku salaamaya walaalo aad baad umahadsanta rashiid fumaani xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaale
helo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu subax wanaagsan sidoo kale subax wanaagsan aan ku leeyahay walaal qaaliye aha waa kaa qaaday walaal maasha allah jawi deganaa laga hodaris walaal qaaliye halkaan ku sugan alxamdulilah mhm
wax qayliyo buuq maan maqlin aha
ee dhammaan dhegeystayaasha marka ugu horeysa horta meel walba ay idaacadda ka dhegeysanayaan ee subax wanaagsan aan leeyahay mhm ee sidoo kalena walaal qaali adigana subax wanaagsan aan ku leeyahay arooriis suuban shukran aad baa umahadsantahay wacaan gabadhaasi xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal aan ku salaamaya subax wanaagsan
sida oo kale saaxiib maxamed tawane gaarisa adhii kabuuri maxamed tawanan dheghabuure ka waran saaka dheghabuure
alxamdulilah aad baa loo barwaaqaysan yahay aha
hadalanta ugu weyn saaka doorashan baa laga hadlayaye aha
marka waxaan leenahay dadka sharafta le ee amniga ha la ilaaliyo ilaahay baa wax ilaalin karaaye ha la dadaalo mm dhegeystayaasha dhammaanna waxaan leeyahay maalinta idin waxaan ataba reer buure raxmana waan salaamayaa haraad cumarna waxaan leeyahay shaqasada shaqada u dadaala insha allah aad baad umahadsan tahay dhegeystaha sumaasay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu sifaka see tahay waa kaa qaada saaxiib sababta seeta adiga khayr waa labana waa barbuuqa ee maxmed cabdullahi aha
waa labana saaka nabad baa ku barin waxda ma jiro abaashana waa doorashade mhm
dibukaati waxaa dhilaha waraaqaha dheeriga soo samaysanaysan oo dadka kenya uu xisaaban yahay ee intii lagu talagala soo samay inta kalena iska dhaafniya wadanka qaab qaada gelin abaar boo ku jirtaa ee muran iyo waxaa ma geli kareen haye waa soo saas aan waan ugu salaamay aad baad umahadsan tahay saaxiib xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowow allo walaal qaali salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
seetaan fiican tahay alxamdulilah tamaam
aan fiican walaal miski sirf cali aa laga dhahaa matamataankaa la socod lama dheera meeta meeta miski ka waran saaka deegaanka tuulada tuulada waayo jawigu waa isku fiican waa degan buuq mala rabsa mala baryahan doorashaa jirta sidaad og tahayba mhm waa la tumanayay muftiyaa garaacmeen dadku way daala dhaceen baa umalaynaya hadda dhegaan baa jawiga aad u degsan yahay maanta waa la iska fiican nabadaan soo qanxo dhib ma jiro doorashadan waxaa leeyahay ilaahay samasamaha ku rido dagaalna allah naga qabto wadanka ilaahay nabad aad ba aad baad umahadsan tahay shukran aan ku leeyahay xigaha qadka telefoonka soo dhowow
صحيح يوسف walaal subax la mid ah
فعلا الحمد لله رب الشيء وراقة وهذا أنا وصلاني عريشتي aadan cariishley saaka ka waran masalaani بس بس يا براقة أنا والله كوا بريسين الحمد لله رب العالمين جو جوا تجيني هاي وهبر شيء والله درينا الحمد لله رب العالمين هذا رايت أوضى يوسف aha
وليه وتسوى إلى قبل وادي دير وقال الله هذا شو هيكون قصدي عليه وحود والموك تبوتع aadan anaa ku haya waxbaha waxbaha u jaanjixin anaa ku haya gabar mid salaad mid mid salaad shaah kuu korayso kuu bu- ku waryaa aaney aaney anaa ku haya gabar shaah kuu burso ku haya oo ku garab joogto anaa ku haya waxba waxba ree cariish cariishley ku yay ku niijibinin
Dabayar baan rabay oo dabayartii gabadha dhacayso. Waan kugu qustiba.
maya maya waa diyaar anaa ku hayaa aadan Waa mahadsan tahay.
Shukran.
Alxamdulillah, labada kubar waa ku salaam adiga.
aada aad umahadsan tahay aadan Eh, waa maqlaysaan carishili waa nagala sheeganayaa waa inaad markaas duqa qarab qabataan baah yar buu raadinayaa maxaa ku diidaysaa yaa ka wanaagsanba niweyn baa ku dhaqi kara mararka qaar dhahaan soo dhow waan ku salaamaya subax wanaagsan halo star f m
asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu aaladda kugu dheer tahay waana xasan dhegeysanaysaa bashiir waqtina unu xasan bashiir socdaa magaalada mandheera maashiir ka waran mandheera saaka
alxamdulilah si fiican ayla waa beres alxamdulilah sida ila dhaqaaqaaga iyo diidka waxbarasho sida ilaah u tarigala la kala socdaa kale aada iyo aad
doorashadan waxaan leenahay ilaahay nabadii khayr nagu dhameeyo waqti dadku waxaa waaye magaalada waxaad malaysaa inay muusiga lagu soo gala in laad malaysaa ummadii marka dadka dhagaha ayay tireen marka masaajidada kama cabsanayaan ilaahay kama cabsanayeen marka waxaan leenahay xildhibaaninta oo xilka doonaya ilaahay ka baqayna marka ummadoodan ha u turino oo hawaaye aad baad umahadsan tahay ummadda hala turo leeyahay saaxiibkaas xigaha kala qadka telefoonka soo dhow waan ku salaamaya subax wanaagsan shukran halkee
magacayga riyaaq weyn etoobiya mafahant ka waran saaka riyaaq m- etoobiya dhankeeda
maasha allah walaalkay etoobiya halkaan usoo nigeria hadda uu degan yahay walow cabsi cabsi fara badan wadanka laga dareemay mhm
hadduu jawigaada aad iyo aad aad uu degan yahay saaka jawigaada mafahanta shukran aad baad umahadsan tahay
adaa mudan walaa waa tahay mahadsantaha gabadhaasi xigaha kala qadka telefoonka soo dhawow
asalaamu calaykum wcalaykum salaam halkee
subakado waa khaliis cabdi garfo waxaan joogaa qolaha shaquu joora deegaanka soomaalida so ka waran dhankaas saaka taas alxamdulilah waa nabad wax dhib ma jiraan hadal haynta waa arrimaha kenya nabadgelyo allah nooga dhameeyo aad baad umahadsan tahay saaxib shukran
oo artana allah naga bixiyo aad baad umahadsan tahay amiin aan leenahay xigaha kala qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhawow
Waan dhawahay isbaga subax wanaagsan.
subax la mid Waa ah Tanariba.
tanarifa ka waran saaka magaca
Nuur waa saaxib.
nuur ka waran saaka tanarifa Alxamdulillah walaalow waa iska wacannahay ilaah baa mahad leh.
haye
abariga aad buu iskaga fiican yahay walaalow doorashada uma laha hayaa tahay mal hore waxay tidhahay maxreeyaha reerka iska dhigin gebagabada waa ku- lagu sii socdaa aad baad umahadsan tahay nuurow shukran adiga ma isbaga dhammaan dhegeystayaasha soo wanaagsan adina soo wanaagsan baan ku leeyahay subax la mid ah saaxiib inkastoo saakan balanbala hadal aan ka hayn sidoo kale madowgaash hadalka ma hayo meru hadalka ma hayo isiolo hadalka ma hayo nairobi hadalka ma hayo eh, kwale kilifi narok us- eh, iyo wajeer hadal sidoo kale kama hayo dhankaas iyo beled xawana hadal kama hayo iyo weliba raamu meelo fara badan ahayn a- ayaan hadal ka hayn maxaa dhacay sababta waxaa tahay laakiin waxaan filayaa in si fiican oo wanaagsan oo waafi ah loo dhegeysanaya star f m soo dhawow waan ku salaamayaan kaxun qadku ka bixi durbaaq dhegeystaha si xigaa kalaan siinaya star f m soo dhawow salaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu wajeer aan filaya haa walaala subax wanaagsan adiga dhegeystayaasha ka waran saaka wajeer maasha allah iso ilaahay baa mahadli nabad ayaan ku waadbarisan alxamdulilah isocodka ganacsiga maasha allah tiin waxaan hadalaynaa gabadha oo maasha allah ninka oo qabaha uu maaldhaa si waxan yeelaan hadalaynaa waana ku salaamaya Yah.
dhegeystayaasha ugu badan maxaad haysaan
waxaan hadalhaynaa gabadhii saxufiyaddii oo aa sax sax iskuulka tacliinta aad iyo aad aad iyo aad aadaan ugu xunnahay wallahi arrintaas shukran shukran Ruq- eh, ruqya xuseen way mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaale asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa maxamed aadan oo joogo qaasaan taanariifa degmaan diridentaan jooga jaradeynta ka waran saaka
nabadaa lagu waabariistay meelaan joogno ilaah mahalle nabadaan ku waabariisne waxaan leeyahay doorashada soo socota su nabad iyo bashbash iyo barwaaqa allaha nagu siiyo waan waana ku salaamaya ah sidoo kale nin xareed la dhihi ugu salaam anigana
waan kugu salaamaya saaxiibkayda sare waayo aad oo qaali waa weli aad u mahadsan tahay aada u mahadsan yahay xareed afdabeelle oo ku mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow asalaamu Waalaykum.
calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa halkee waa idin salaami ugu horreyntii shaqalaha isaaif cumbo dhammaantiina waa macalimow idinka soo baxaya xagar dheer ma garat macalimo xagga dheere ka waran saaka
xagar dheeraan kaa soo baxaya ma garat ka waran say lagu yahay xagar dheera xagar dheeri maasha allah wax aan la sheegi karin abow gees ilaa ika geesaan saa kasoo maray baahan hii kaar waa la wada siiyey raashanaa la qaadan haya nabadda waa jirtaa ilaah baa mahadlay allah noo kordhiyo ma garat aad aad aad baad umahadsan tahay shukran xigaha kale qadka telefoonkaa siinaya reer xagdheerana waan salaamayaa soo dhow walaalo magacaaga
walaan magacayga ashir ayaan lahaa abshir maxaa ma hurida
waana waa iska cajisan joaa waa tahay abshir hergebka allah ha- ha ku caafiyaan leeyahay xiyaha kale qadka telefoonka sina soo dhowo magacaaga waalaikum salaam halkee ku sugan tahay abuu cabd- cabdiqaadir cabdiqaadir wakaasha waa ahay magaalada mandheera mandheera ka waran saaka dhankee mandheera mandheera qof walba mandheera mandheera mandheera ka dhankee bulfresh bulfresh bulfresh bulfresh kaya ka waran saaka bulfresh waa iska wana waa iska fiicanta buu bashbashi barwaaqa haye marka adaleynta waxaa waa nabad ilaahay noo gaarsiiyey doorashada nabad ilaahay nooga aamiin aamiin aamiin saaxib bure bure fresh waan salaamaya iyagana soo dhowo walaalo magacaaga Waalaikum Arrimo salaam.
kala bandheera, Sanchez.
township ka waran saaka
maasha allah wallaahi waa fiicanahay magaalada oo nafurka ay ayrisan yahaya maasha allah dhib ma jiro
xaalada doorashadana wixii qaarka ku jiro allah noo soo aamiin aamiin diyaariyaa aamiin aamiin aamiin xalimo salaad ay maasan tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
bakado waan ku salaamay waa halkee
waa dhagaxley d seven Ah, dhagaxley d seven haye ka waran saaka dhagaxley alxamdulilah maasha allah aad iyo aad aa loogu fiican yahay waa dhagdhag howlaha
Aa, isu socodka kulli waa aad baa loo maartay Dhagaxley.
Loogu dhintay, alxamdulilah waan salaamayna dhagaxley saaxiibka qadka telefoonka soo dhowo walaal magacaaga asalaamu calaykum ismagalow waa halkee waalaikum salaam
waxaan joogaa raamo guddaa waa axmed raamo guddaa qaado waa axmed kaaye raamo gudda haye ka waran saaka raamo gudda waa fiicanna maasha allah aad aan u naqana ilaahay maade haa waad ka fiicanna habeenkan waxa uun ka babaleen maalmalehe aad oo maasan tahay kaabeenka oo xaal- raamo gudda xaalada dhagdhag soo ma ahan aad iyo aad aad aad ilaahay nabada noo gudbiya insha allahu tacaala waan ku salaamaya adiga shukran aad oo maasan tahay waan ku salaamaya mawlid iminkan stuudio la waa sii gala dhegeysta qadka telefoonka ugu dambe soo dhowo magacaaga
salaamu calaykum waa xuseen soo dhowo xuseen oo saaka ka waran badkaad wanaagsane waa ku maqlaa shukran ka waran saaka deegaanka waa fiicana xaajiyadii ay garab taagan degaanku waa wacaya iskuulkiiba iyo iskuulki iyo dugsigaba waa dhagdhag ma garad waxaa jidda maba kaa daba hari kartaa biyihii baan soo dhaamiyey garabkayga ay taagan tahay xayleeda badkaad bal maqal baa idhi dhegayso ma garad aad iyo aad
ma maqashaa aad iyo aad xuseen waan ku salaamaya xuseen aad baad mahadsan tahay boqol toban iyo afarta wadaadaydana gacantayda waa kuu taagaysaa waa ku salaamaysaa waa salaamayna anagana waa salaamayna ayadaa haysataa nin bahari ah wanaagsan waa hagaag dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysan dhammaantiin subax wanaagsan alodhi suban iminka kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka iminkan si toos ah inoogu bilaabana taarikhda saaka waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha eh, julaay sanada labada kun laba iyo labaatanka maalin khamiisa arrimaha waxaa nooga barateen dhegeystayaal qoyska oo aan markaasi isla eegno dhegeystayaasha iyo weliba dadka markaasi waxgaradka ah ee oo markaas aad ugu dondoloolo ama ugu dondoloola dhegeystayaal arrimaha qoyska oo wax badan markaasi aan ka faa'iidaysano sidoo kalena aan reerarka ku xogojino aan ku ballaarin reerarka si ay u noqdaan reer barakaysan reer barwaaqaysan reer markaasi aan kala fogaanin reer markaasi isku isku xiisa xilli weliba waqti weliba iyagoo markaasi danahooda iyo aayahooda mustaqbalkooda keli ah eh, danahooda iyo guulahooda keli doonayaan inay ka gaaraan reerkaasi ama qoyskaasi khamiis wala- khamiis weliba halkan waxaa markaasi inii daadiyay anigoo ah yuusuf bakad oo inii soo jeediya dhegeystayaal adigana qeybaha dambe halkaasi ayaan ku wada gorfeynaa oo markaas waxyaalo fara badan iska- aan iska wada faa'iidaysan ama ku wada faa'iidaysana dhammaanteen adigana wax baan kaa faa'iidaystaa anigana waxaa markaas meelaha ka soo muuqda oo dadka markaasi aan s- xantooda aan soo dhegdhegeysto oo ka mid ah arrimaha qoysta ama qoyska ayaan markaas anigana ku- kula wadaagaa oo markaas wixii yaraa xogta yareed aan markaasi kaa dabageeya dhegeystayaal bal adina halka qeybaha dambe ay igala qabataa oo war waa sidaasi waa sidaas ayaa lileeyahay waa sidaasi dadka kale dad badan waxaa jira markaas in badan markaas wax badan iskaga bedeleen wax badan ka fahmeen wax badan markaasi kala jahan qaadeen wax badan oo xiiso fara badan ku- aan kusoo korinay dhammaantaasi ayaa naga gon anagana in markaasi reerka farxadda iyo mu- waqti weliba ay noogu joogaan ay noogu sii ballaartaan yaa ka wanaagsan yaa ka qurux badan dhegeystayaal laakiin maanta sheeko xiiso badan ayaa inii hayaa sheekadaasi cid waliba dabcan waxaan fili doonaa inay ka qayb qaadan doonto Eh, sidoo kale waa sheeko aad u xiiso badan oo markaasi eh, ilaa intaasoo bog laga diyaariyey oo qaab markaasi ingiriis ahaan la- dabcan lagu soo sharaxay laakiin en, markii aan dhinac kale loo fiiriyana waxyaalo fara badan meelo fara eh, badan ay kasoo gelaysaa eh, soomaalida dhegeystayaal laakiin qeybaha dambe ayaan markaasi u faahfaahin eh, dabcan qo- eh, barnaamijka u faahfaahin doonaa laakiin marka hore aan soo qabto mid kamid adaga qeybta barnaamijka xag jirka ayaa had iyo jeer adeegsada fariimaha iyo weliba sheekooyinka qancin kara si ay usoo jiitaan taageerayaasha gaar ahaana dhalinyarada qadyadooda cilmi baaristu waxay muujinaysaa in internetka iyo weliba baraha bulshada ay sii kordhayso u noqdo wadada markaas isticmaalaha ah si loo dhiirigeliyo loona xagjiriyo loona shaqaaleysiyo qeybaha khatarta ah ee dadka sida weyn dhalinyarada waxaa muuqataa in haddii la rabo in laga hortago xagdirnimada rabshadaha lay tahay mid markaas wax ku ool ah waxaana loo baahan yahay si weyn diirada markaas in loo saaro sheekooyinka wax ku oolka ah ee dhegaystayaal oo ku saabsan goobaha caadiga iyo weliba kuwa markaasi dijitaalka ah si taasi loo gaaro hadafka guud ee xayisiinta waxaa ka hortaga sheekooyinka rabshadaha watay xagjiriinta kuwaas oo ku dhex milmay bulshada taasoo horsadayso inay noqdaan xagjirnimo rabshada wata xarunta qaran ee la dagaalanka argagixisada n c t c waxay soo saartay sheekooyin kala gedsan iyo kuwo kale markaas lagu faafin doono warbaahinta caadiga iyo aaladaha dijitaalka ee kala duwan si ay markaas u daawadaan dadka kala duwan ay ku jiraan kuwa aadka ugu nugul ama kuwa markaas la kulmaan fariimaha ujeedadu tahay in xagjir laga dhigo dhallinyarada iyo weliba kuwa ku biiraan kooxaha xagjirka dhegeyso halkudhogu muxuu yahay shirkada bref waxay markaas ama bref waxay ku leedahay ukiona kitusema akuna dini ambayo inatetsa ugaidi twalinde watoto wetu ni rasilimali yetu jipeushe ama tujaipushe na itikadi potofu kataa ugaidi linda kenya tafuta elimu ebuka ugaidi tumairishe umoja katika utofauti zetu tumairishe usalama kwa maendeleo tujuvunie uhuru wa dini ayuu leeyahay dhegeystayaal halkaasi dabcan waxaa fariintanku markaasi kuusoo gudbisay hay-adda markaasi bref waxay markaasi kulada ka fejignow ka dheerow arrimaha markaasi xagdirnimada oo ayaa dhibaatay rabshada lagu keenin adigoo markaasi ka madax bannaan dhegeystee aan kuugu sii dara dhegeystayaal haddaba telefoonka waxaan filaya dad fara badan inay soo wada qaateen iminkana la isticmaalayo qaar ay markaas iminka ku nifs dabcan ay kaga faa'iideysteen oo waxyaala fara badan iminka kala socdaan waxaan kuu sheegaya dhegeystayaal horta ma ila tijaabisay shirkadda safaricom ee mar weliba waxay macaamiisha u haysaa adeegyada dabcan wanaagsan oo ay ku farxaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonka casriga four g ay ku heli karaan labaatan shilin maalin weliba safaricom waxay doonaysaa in macaamiisheeda ay ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka telefoonkaasi gudihiisa keli aad kaga heli karto sidoo kale kala socon karto waxaa hadda dhegeysa ad iibsan kartaa telefoonka cusub ee new neon raybro waxaad ku iibsan kartaa labaatan shilin maalin weliba fursadan ayaa keli waxaa kaga faa'iidaysanaya dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabame tooshlaha soomaalida dhaahdo waana macaamiisha telefoonka iyo two g three g adeegan ayaa waxaa la dhahaa lipa mudho mudho mudhoogo mudhoogo ee markaasi micnaheedu tahay tartiib tartiib inuu qofka markaas iskaga bixiyo tusaale dhegeysa markaad haysato adeegan casriga oo internetka aad u isticmaali karto waxaad kaga faa'iidaysan kartaa waxyaaba fara waxyaalo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha google-ka ayaa sidoo kale wax kaga baari karta waxaad sidoo kale u adeegsan doontaa teleefoonadan waxaad markaas dabcan u adeegsan kartaa inaad sidoo kale kala socota kheyraarada sidoo kale wax kaga bartaan ardada guryaha jooga ee markaas jaamacadaha iyo weliba kolejyada akhrista sidoo kale sawirro qurux badanna waad ku qaadan kartaa waa halkaas uu kaa anfacayaa waa dabcan baahiyo fara badan in badan aad qabtay ayuu kaa daboolaya waxaa markaas aragay dad fara badan oo kaga faa'iidaystay telefoonkan maanta adiga maxaa sugaysaa adiga tuulada joogto adiga qaryada joogto adigoo dabcan maanta heli karto in daqiiqad yar keli ah aad u socon karto in telefoonkaada aad kusoo qaadan karto waxaa sidoo kale aragnaa gabdha markaasi wax badan kaga faa'iidaystay oo leeyihiin dabcan telefoonka new neon ray bro qaybta markaasi youtube-ka instagram-ka meelaha markaasi dabcan faa'iidada iyo danaha markaasi ugu jirto waa gabdhaha waa qaybta markaasi youtube-ka halkaasay kala socon karaan qaybta markaasi cunakarista qaybta markaasi iclaansaarka qaabka qusqurxinta waxaasoo dhan ay kaga baran karaan kaga faa'iidaysan karaan xitaa xaajigaada waa dabcan si loo qurxiyo waad baran kartaa sida cilaanka garka loogu mariyo sida timaha looga xiro sida cidyaha loogu xiro duqa ama dabcan xaajigaada gabdhaha waxaa leeyahay war gabdho gabdho dhaga nugul noqde oo wax badan barta oo wax badan faa'iidaysta oo markaasi kasii horeeya raggiina waa inaad kasii horeysaano oo wax badan markaasi gabar wax badan oo dhammaystiran waa inaad noqotaa wax markaasi aan loo tilmaamin tii tilmaaman ha noqon weliga macaamiisha waxaa markaasi laga doonaya inay firiyaan inay u qalmaan telefoonka new neon ray iyo in kale fursadda lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaasi micnaheedu tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casri kama faa'iidaysan doontid wejiga hore fursadda lipa mudhogo mudhogo si aad u fiiriso qaraac xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qoranto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysa dukaanka kugu dhawey safaricom markaad lacagta hesho waana sida markaas ugu dhaqsiyaha badan aad ku aadi karta halka kadib waxaad bixinaysaa lacag shan boqol oo horumaraysa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ayaa fursad kuu siinaysa inaad si tartiib iskaga bixiso haddii aad markaasi fursaddan haysan inaad hesho waxaa micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri ah waxaana diradda la saara dadka haysta telefoonka casri casriga ah si aad u gaadho maanta waxaan ku leenahay booqo star five four four hash ama xidig ama qaraac star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo dhegeystayaal iminkan barnaamijka dib aan ugu soo noqona saaxiibayaal dhegeystayaal haddaba waxyaalo fara badan ayaan saa ka ogaan doonaa oo wax badan baa markaas iska dhaadhicin doona oo cid walba markaasi dane ugu jirto iyadoo markaasi dadka waxgaradka ah dadka markaasi wax fahansan dadka markaasi saaxiibka aqliga la ah ama saaxiib dad markaasi wax badan fahmi karo ayaan saaka halkan isweydiinaynaa haddaba waxaa la sheegayaa haddaba saaka waxaa la sheegayaa barnaamijka ay ku saabsanaan doona dhegeystayaal in dumarka markaas ay hadal badan yihiin ama dumarka inay ka hadal badan yihiin ragga haddaba sheeko nico nico fara badan taabanayso dabcan halka markii ragga dumarka laga hadlayo waxaa laga hadlaya qoyska markay taagan tahay ama markay markuu qoyska uu jiro ayaa laga hadlayaa in markaas dumarka ay ka sheeki badan yihiin ama sidoo kale marka inay ka qayli badan yihiin ragga waxaa markaas qayli badan dumarka markii guriga la joogo iyo markii dibadda ama bannaanka ay ka joogto oo markaas marwe aysan noqonin waxay ka qayli badan tahay markay guriga joogto waxay keliya ku qaylisaa ninkeeda sida doonta ugu qaylisaa halka raggana lagu tilmaamo inay yihiin kuwa markaas ugu cabsida badan haddaba waa kuwa ugu cabsida waa kuwa ugu cabsida badan markay guryaha joogaan dabcan cabsidaas ee na- siyaabo kala duwan loo kala qaaday waan eegi doonaa dhegeystayaale taariikhda ummadda dabcan ummadaha kala duwan ee markaas dunida jooga ama soo maray waxa markaas ay ku dheeraadeen sheeko xariireed oo markaas halku dhegeedu iyo weliba hadallo markaas dhaqameed si toos ah markaas lagu soo dabcan ay soo aruuriyeen oo markaas in badan dad badan markaas eh, da- eh, da- dabeecadahooda eh, dumarka iyo weliba habdhaqankooda bulshada ay dabcan isku aruuriyey lasoona ogaadeen waxyaabaha sida markaas loogu daro waxaa markaas ka mid ah in ay hadal badan yihiin ama hadal badnaan fara badan ay qabaan dumarka iyo weliba in dumarka aynan hadalka ay hadalka jarin oo markay xanaaqsan tahay oo markaas aysan neefsanin oo leeyahay oo dabcan si aayar uma hadasho si tartiib uma hadasho balse waxay ku hadashaa si in karaankeeda waa inta xamaasada ay haysato mise intay caraysan tahay mise inta markaas xitaa markay faraxsan tahay hadalka ma kala jarto taasoo inta badan dadka badankiisuna ku sameey- ay- ay- ku sameeyey ay markaas ku egeen inuu markaas qiyaasaan tirada markaas iyo xad- iyo xari- iyo xadiidka xarirka hadal ee xariirka waa xariirka hadalka ah ee dhee si dheer ay yihiin ay markaas isdheer yihiin ragga iyo dumarka laakiin nasiib daro maskaxda kuma soo dhacdo in markaas la isweydiiyo bal in ay jirto sabab markaas cilmiyeed oo markaas la tirin karo hadalbadnadaas hadal- hadalbadnaantaasi ay gabadha markaas ay qabto haddaba halka lagu tilmaamay gabadha hadalkeeda waxyaalaha markaas ay dhibsan karto waxyaalaha markaas ay u dulqaadan karin waxyaalaha markaas jirkeeda diidayo waa lagu- waxaa lagu kala tilmaamaa qaar inay markaas aamusan yihiin laakiin halkan waxaa markaas lagu sifeynayaa in markaas kuwa hadalka badan mise kuwa markaas sheekooyinka badan ama kuwa markay hadlayaan sheekada dabcan ay ragga ka hadal badan yihiin waa gabdhaha waxaa loola jeeda guryaha ku dhaqama- ku dhaqamaya in ay markaas ka fiican yihiin kuwa hadalka badan iyo kuwa aamustaanka badan dabcan kuwa ugu aamusan badan waxaa lagu tilmaamaya inay yihiin kuwa markaas cuqdad cul- dabcan ku qaba eh, uurka oo sidoo kale eh, in ciil oo keliya taasi oo markaas isku rareebayso halka gabadha markii keliya afka ay furato oo ninka markaas dhagaha faraha gashan karo qaaylidaasi iyo weliba canaanta qaylida iyo canaanta iyo weliba buuqa ku dhacay guriga gudihiisa ay waxyaala fara badan ninka ay u keeni karto sidoo kale uu ilaa heer marka dambe uu ka gaaro yaa kaa aamusay ama heer uu qofka ka gaaro yaa kaa aamusay gabadhan dabcan waa qaabka nidaamka halka ragga keliya ayaa xakameyn karaan laakiin ma la socotaa dumarka in sheekadooda iyo hadalkooda iyo qayladooda in muddo ay wadi karaan saddex maalmood ay wadi karaan afar maalmood ay wadi karaan isbuuc ay wadi karaan ilaa sheekada ay soo celcelin karto bul iyo sanad weliba ama sanada ay soo celcelin karto sheekada mar wax markaasi soo maray mise mar wax ku dhacay sababtu waxaa markaas ay tahay laakiin ma la socotaa in gabadha ay ka wanaag dabcan tan qaylinayso ama hadalka badan mise qaylinayso mise sheekada badan in markaas ay ka wanaagsanta tan aamusan oo dhegeystayaal aamusnaanteenka oo dabcan maxaa wanaagsan tan hadalka badan ayaa ka wanaagsan tan aamustaanka badan in markaas waxyaala fara badan ay u qarsoon yihiin ee markaas uurka wax ku qabto laakiin ma la socotaa ragga waxaa lagu tilmaamaya halkan waxay necab yihiin gabadha qaylida badan oo markaas guriga ku dhex qaylinayso oo markaas buuqa badan halka markaas lagu tilmaamo in ay markay libaaxyada yihiin banaanada ay joogaan laakiin guriga markay joogaan in baqdin iyo cabsi dhexdooda ay ka dhex jirto gudaha taasi oo keliya uu doonayo in uu ka gaaro guul ama sidoo kale uu ka gaaro sidii uga reey lahaa aamustaankeeda ama sidoo kale uu kusoo koobi lahaa hadalkeeda in uu yaraado gabadha waa tilmaamaha keliya ah gabadha markaas uu ninka kaga argoosan karo sidoo kale uu kaga gaari karo in uu eg- uu ka aamuso ilaa hadalkeeda ay dhammaysato laakiin ayada ma la socotaa mise ma la socotaa dhegeysta in hadalkeeda ay sii wadan karto maalmo isbuucyo iyo bilooyin iyo sanado fara badan in gabadhaas ay soo celcelin karto laakiin waxaa ugu daran oo nasiib darra markaasi ku dhacaysa markay wax waliba dhacaan markay wax waliba qaldamaan markay wax waliba ay s- la- ay sixmi waayaan ama ay saxmi waayaan markii laga aamuso waxaa ha- dabcan hubaal ah gabadhaasi in ay markaas aysan qa- dan tan aan qaylinin ama tan aamusan inay markaasi dhibaato iyo weliba xanuun fara badan ee jirkeeda uu ku dhici karo jirkeedoo eh, dabcan eh, dha- ka dhammaado mise fikir fikir fara badan gabadha galo iyo sidoo kale uurkay ka xanuunsata gabadha oo dabcan loola jeedaa in cuqdad nafsi ay qofka markaas eh, ka qaadi karta ninkeeda laakiin mala socotaa inay ka caafimaad badan tahay gabadha markaasi hadalka badan oo ninkeeda iska dhicinayso aniga ula jeeday raggiina ku qayliya oo ku buuqa ma ula jeedo laakiin waxaan ula jeedaa ragga marka ay gabadha ku qaylinayso oo ay buuqayso ee wax markaas u dulqaadan wayso way ka caafimaad badan tahay waxaa caafimaad badan tan hadalka badan halka tan aamustaanka badanna xanuunadeeda ay ziis- ay sii ziyaadayaan ama ay kusii badanayso laakiin tani waxay markaasi kusoo dhac ay kusoo dhacay ay kusoo dhacsanaysaa oo sidoo kale iskaga adkaynaysaa oo sidoo kale xayndaab adag ay ku samaysanaysaa si markaasi qaladaadka iyo dhibaatada markaas uu samaynayo ninka oo habdhaqa markaas uu ka dhiganayo si aysan usii dheeraanin isaga xitaa wuu garanaya laakiin aamustaanka ayaa markaasi looga dadaalaa sida markaasi qaar ay tilmaamayaan isagoo markaasi la tilmaamayo laleeyahay habka keliya ninka kaga reyn karo ma la socotaa gabadha waa in markaasi aamustaanka ugu dadaalaa kadibna uu wax waliba ay sheegato inuu markaasi xitaa haa waa sax waa diyaar inuu uga baxa haa waa sax waa diyaar ereyadaas oo keliya ayaa markaasi laiskaga difaaci karaa laakiin ma la socota haddii aad la marinto in markaasi xal uusan soo kordhaynin ma la- ma la socota haddii aad markaasi is- isku gacan qaadaan in waxba aysan soo kordhayn xitaa walow hadday kuu gacan qaato waxaa leeyahay u dulqaado dulqaadkaasi keliya ayaa markaasi adiga guulo fara badan kuusoo kuusoo hin doona oo sidoo kale dulqaadkaasi ayay kaaga baran doonta cashiro fara badan haddii markaasi dulqaadkuusan dhexdooda markaasi ka dhex jirin ama sidoo kale aysan soo kordhinin waxyaalo fara badan ah, waxay noqon kartaa in markaasi burbur iyo qaylo fara badan iyo weliba kananac fara badan u imaan karo haddii ay maanta qaydhiso mise bilo ay qaydhiso waa im yar laakiin mar weliba ma qayliyaan ma ma qayliyaana la leeyahay kuwa qayli badan ma aha mar weliba laakiin in yar oo ke- waqti yar oo keliya ay qayliyaan oo waxaa loola jeedaa isbuucii waxaa laga yaabaa in hal maalin ay ka qayliso mise waxaa laga yaabaa bishii in hal mar ay kusoo kacaan qayladeeda oo markaas iska qayliso caruurta ay ku kacdo haddii waa garan markay haddii hooyo waxaa la dhahay markay caruurteeda ku kacdo waxay u jeedaa aabbaha aabbahay markaasi dandaansanaysaa oo waxay leedahay afka mukarafuro keliya inay markaas ay ku boodo ay ku qaylisan rabtaa booditaan yacni dagaali ma aha laakiin ay afka ku furatan rabtaa ay ku qayliso xitaa wax uusan ahayn inay markaas dusha ka saarto laakiin adiga keliya waxaad ku maareyn karto keliya aamustaankaasi halka laakiin waxyaala qaar halkan lagu tilmaamayo dabcan ma la wadaagi kara dhegeystayaasha rag waxaa lagu tilmaamaya "Mm, mm." laakiin saa uma aha sida soomaalida saan filayo een, qo- qodobada markaas ama qoraalka een, dabcan halkan ku qoran taasi waa waa isku mid ma aha laakiin ma la socotaa inaysan nacasnimo ahayn aamustaanka gabadha aad ka aamuna- aad ka aamusan tahay ama sidoo kale aadsan ka- ah, hadallada aad sidoo kale ay soo tuurayso iyo weliba naceebyada hadallada qaar ay soo tuurayso in aysan markaas adiga aysan ku wanaagsanayn laakiin ayaday u wanaagsan tahay aamusta- aamuta- aamu- aamus- aam- yacni aamustaankaas aad ka aamusan tahay inay u wanaagsan tahay ayada oo dana ay ugu jirto xitaa caafimaad ayaa markaas lagu sheegaa inay sidoo kale cashir fara badan ay ka qaadan karto gab- gabadha ka baran karto ilaa heer ay ka gaarto kan haddaad ku qaaliso iyo haddaad ka aamustaba isku mid weeye laakiin waxaa keliya ka- ku bartaa cashirada keliya sida halkan qaybta afraad iyo qaybta bisha- qaybta afraad iyo qaybta shanaad iyo qaybta lixaad oo kaga hadlayo wuxuu leeyahay waxaad ku- dabcan cashirada keliya aad bari karto cilmi cilmiga keliya uu yahay waa ina markaasi adiga jismigaada ama gurigaada markaa joogto oo aasan ka carin markay qaylinayso oo buuqayso keliya laakiin waxaad oga rayn kartaa inaad aamusto walaale aamus waa diyaar waan qabanaya wax waan waa dabcan waan xalinaya waan hagaajinayaa buuqa kuma darno waa caafimaad darro xun- ilmaya baa ku- ilmaha ilmaad korinaysaa ilma gurigaad ku mashquulsan tahay waxyaala fara badan halkan qoraya oo waxaa markaas la- keliya laga doonaya qofka in lagu dejiyo xamaasadeeda si ay u degto laakiin haddaad ka aamusto aamustaan afka keliya way kugu sii qaylinaysaa ilaa heer markaas ay kaga gaarto wax gacanta ay kugu hayso inay kusoo turto laakiin taasi nasiib darro ah waa ceeb dumarka markaas inay raggooda gacan qaad u qaadaan ayadoo markaas ixtiraami karto qadarin karto qaab nidaam ah wax markaas ku weydiin karto kala xaajoon karto la fariisan karto waa muhiimka markaa laakiin inta badan hadalka faraha badan markay hadlaysa gabadha waa in waqti fara badan aad dhegeysta haddee mar hadashana waqtiyo dheer ay kugu qaadan kartaa ilaa marka dambe adiga laga yaaba xitaa inaad karaahaysato haddaad dumarka karaahaysatana ogow way ku garanayaan in markaas hadalkeeda uusan uu kugu eh, dabcan ay kugu socon waxay ku oranaysaa waryaa hadalkeema kugu socdo miya adiga Waad- adiga jejeesanayse way ku soo jeedinaysaa marka isku day inaa indhaha indhaha u saari karto oo hadalladeeda markaas aad dhegeysan karto waa tan keliya markaas qofka guul uu kaga gaari karo noloshaas ay kusii socon karto adiga madadaala lagu leeyahay halkan madadaala ayay ku fiican tahay sida markaas caruurta aad ula ciyaarayso dumarkana waa inaad ula ciyaartaa oo adiga dabcan dumarka dumarka oo dhan ma ula jeedo he markaan dumarka ku leeyahay war xaasaska laqabaan kala hadlaya aniga gabdhahan hasaabaha iyo sheekooyinka meelaha la fafadhiya mala hadlayo waxaan la hadlaya gabdhaha guryaha ku sugan gabdhaha markaas reerarka dhaqanaya gabdhaha caruurta korsanaya gabdhaha raggooda soo dhabeysanaya gabdhaha rarkooda ka warqabo gabdhaha raggooda haya ayaan kala hadlaya halkan oo markaasi kuwa haasabaha weli waxyaalaha aan gaarin aniga kuwaas maya eh, eh, mala hadlayo adeer u kaadi kuwa wakti kale aan nafaas ini heli doonaa oo aan ila hadli doonaa laakiin in badan marar qaar la dhaho waa dadka qoyska qoysaska keliya diiradda saartaa haddii maba maxaan diiradda u saari waaye waa inaan markaas inagana fadhi iskaga kaca anima fadhigaa waa ka kici rabaaye waaba sax haye Eh, bal sheekadan kasii halkaa kasii qaado oo waxaa markaas leeyahay qofka mala socotaa in markii ah, dabcan aamustaanka ama gabadha waxyaalaha markaas lagu sifeeyo in ay ayada markaas raaliye ay nafsadeeda dabcan raalli nafsadeeda ay kaga tahay in qayladaasi keliya ku caafimaadi karto oo sidoo kale ay ku nifisi karto laakiin mala socotaa tanka aamustaanka faraha badan inay ku xanuunsan karto sidoo kalena cugdada ay kuu qaadi karto sidoo kalena waxa doonta aysan kuu samayn karin laakiin tan kuugu qaylinayso waxaa laga yaabaa inay ku qayliso kugu buuqdo welina ay sidoo kale ku jeceshahay oo markaas keliya ay doonayso inay wax waliba ay qaylidaas ay ku xaliso wayna ku xalisan kartaa haddaa ogeen gabdhaha qaar waxaa lagu tilmaamaa inay laba sifooyin u kala baxaan tu markaas inay qaylid hadalkeeda uu yaryahay tuna markaas in hadalkeeda uu badan yahay oo markaas loola jeedo markii guriga la joogo ninka ragga inay ama ninkeeda inay gabadha ama xaaskeeda mas- ama ninka sayigeeda in markaas ay la hadlayso waqtiyo fara badan la qaadanayso sheekooyin fara badan dabcan dumarka haddii isku mid ma ahan qaab markaas waa iska gabdho sheeko badan qaarna kuwa markaas iska dhexdhexaad ah kuwana markaas iska kuwa iska aamusan ilaa markaas ayaga loo yeero ma ahina ama xitaa meeshooda ama kasoo kacaynin ama iska fadhinayo keliya oo halkaas in looga sheekeeyo qawo qaarna halkaas ay imaanayaan oo sheeko ay maanta dabcan meel ay sheeko ayaa lasii diyaarsanaya oo intuu ninka ama wadaadka maqan yahay ayba sheeko sii diyaarsanaysa ayada maanta howsha guriga markaa hayso waxay leedahay macaawa waxaad uga sheekaysaa wayba kusii xisaabtamaysaa oo arrimo fara badan ay isku xirxiraysaa si markaasi ay kugu raaligeliso ninkeed waa qaab wanaagsan waa qaab saxa laakiin markay hadal iyo muran iyo dagaal iyo qayli ay imaato oo dagaal gacan hadal ma aha laakiin ay ka qaylinayso adiga waxaan ku leenahay ka aamus oo ilaa markaasi hadalka ay dhammaysanayso waxa keliya markaas aad kaga rayn kartana waxaa ku dhahdaa aamus walaale aamus isdeji qaylida daah kuma ficino waa xanuun xanuun baa ka qaadi adigana eh, dabcan wax, eh, cajis cajis oo baryahan kugu shi wax ay qabin xitaa dulka- du- dusha ka saar oo marka dambe ayada isku badbaadin karto oo adigana qaylid ay kaaga yaran karto oo xitaa ku- ku- ku tilmaam markay qaylinayso maanta walbaa howl haysa guriga ka shaqaynaysay intaad ninsan lahayd ayaad sii qaylinaysaa qayle kuma ficino kuma roono caruurta maantol haysay guriga maantol ka shaqaynaysay howl fara badan ayada wareeri laakiin ma la socotaa inaysan ku maqlaynin inkastoo dumarka la sheego ah, ama dumarka lagu tilmaamo markay afar ruux ay sheekeynayaan ama dumarka inay ismaqlaan waa sida lagu tilmaamo laakiin aniga waa sida lii sheegay sida lii sheegay oo keliya ayaa ah marka shan dumar halkan ay fadhiyaan tu walba way sheekeen tan sheekeynaysana tan kale way maqli way dhegeysan halka ragga ay is dhegeystaan oo leeya waryaadi aamus ninka hadlaya rag dhegeystee dabcan ragga hal qof markuu hadlayo way isdhe- dabcan ninkaas qofka la dhegeysan laakiin ma la socotaa dumarka hadday lix ama toban ama sagaal ay yihiin hadday hal tu walba ay hadasho dhammaan way ismada way ismada maqlayaan wayna iswada dhegeysanayaan maxaa keenaya dadkan u dhaafaya taasi laakiin haddaba tani maxaa keenaya in markaas dumarka qaylida faraha badan iyo buuqa markay imaanayso in ragga jawaabaha keliya ay bixin karaan ay tahay halka dumarkana jawaabaha keliya ay ku qanci karaan in markaas ay heli karaanna maxay tahay dhegeyste arrimahaas isaaka barnaamijka diiradda ku saarayna oo markaas doonayna in waxyaalo fara badan aan isku kala faa'iideyna dhegeystayaal weliba markaas dadka waxgaraadka dadka garaadada leh eh, ama eh, fikirka faraha badan iyo weliba wax- een, a- een, g- garaadka aadku saaxiibka la ah inay markaas inoo jilciyaan inoo faahfaahiyaan war arrimahan gabdhaha iminka buuqa faraha badan ay la guleen raggan iminka markay gabdhaha ku buuqayaan istoosa istaagayaan dilayaan wax ku dhufanayaan eh, isku qaylinayaan lagu kala baxayo lagu kala tegayo Eh, dabcan iyo halkooda keliya markaas buuqa maxay micno ay leedahay inay gabadha markaas buuqdo guriga ay ku buuqdo ani banaanka kama hadlayo gabadha inay ku buuqayso laakiin gabadha ninkeeda ku buuqayso marka wax u dulqaadan weyso ay xanaaqdo ay qayliso buuqdo ninka muxuu uga aamusaa markii dambe naa qaylidan iga daa wallaahi waan ku dilaya muxuu u dhahaa muxuu u soo istaagaa ugu handadaa ugu je- ugu- dabcan u- ugu handadaa mise hanjabaad fara badan u siiya gabadha dabcan dadkaas ayaa noo saa maxay gabadha s- eh, dadka ay noo sharixi doonaan sidoo kale gabadha maxay ku degi kartaa ama dumarka ayagana qaybtaas iska leh oo inoo sheegi doonaan dhammaan waxaasoo dhan waan isku wada jaangoynayna dhegeystayaal eh, si dhegeystayaasha aan markaas wax badan uga faa'iidno sidoo kalena gabdhahan buuqa faraha badan iyo qaylada faraha badan iyo xalkooda lagu heli kara raggana aamustaanka faraha badan iyo markay hadalka dood ay imaato ay ka aamusayaan ay ka tegaan guryaha iskaga baxayaan waxay markaas dhalin karto iyo gabdhaha markaas cugdada nafsiga qaba oo aan hadlaynin oo cugdadooda markaas cuurka caloosha ku qabsanaan markii waaye waaye sanado ka dambe ama qof markii qof weyn ay noqoto ayay ka sheekeeyaan sida markaas la tilmaamayo waxay tilmaamayaan markay gaboobaan mise markay ah, ilmo dhameeyaan hooyada ayaa markaas sho- eh, kaga sheekaysaa ama caruurteeda kuwa waaweyn ayaa uga sheekaysaa in markaasi aabbaheed ama aabbahooda uu dhibaato ku samayn jiray ama waxa fara badan uu ku samayn jiray maxaa keenaya arrin- arrintaasi arrimahaas ayaan dhegeystayaal bal wada faq- wada falan- waa- waa wada falanqeyn doonaa haddii ay bahar raalli ka noqdo dhegeystayaal adiguna ku maadsanta la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka qoy bari sagaalkii subaxnimo ee la gaaray war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray ayaad maqli doontaan dhegeysan doontaan haddii ay bahar raalli ka noqdo dhegeystayaal yuusuf bakad ee barnaamijka daadiinaya waa arrimaha qoyska dhegeystayaal ha iga fogaanin ha iga dheeraanin isku soo noqodka markaan soo noqdo dhegeystayaashan qaadka telefoonada si toos ah live ugu furi doona dhegeystayaal anigoo markaas waqtigan iska sii luminaynin dhegeystayaal iyadoo saaka markaasi aan diiradda ku saarayna dhegeystayaal waa maxay sababtu markaasi ay uga hadal badan tahay gabadha ninka markay qaylida reerka guriga ay imaato oo sidoo kale aysan u aamusin maxay sidoo kale u jecel yihiin sheekooyinka halka ragga lagula talinayo dhegeystayaal siyaabo kala duwan oo fara badan laakiin mala socota dumarka in waxyaalo fara badan ay jirkooda ay ku jiraan ama macdan marka fara badan ay ku jiraan dhegeystayaal ee protein ah cilmi baare u dhasheed waddanka maraykanka ayaa markaasi xaqiijiyey kadib markuu ogaaday tiro markaasi aad u tiro badan oo dumar ah ay markaasi in dumarka sheeka iyo weliba muran ama qayle haddee la dhaho ay markaasi kaga jecel yihiin laakiin waxaa la sheegaya la tilmaamaya inay protein markaas loogu magacaabo fops two ee markaasi khubarada sayniska sheegeen in marka ay gabadhu yartahay iyo markay da' tahayba ay markaasi jirkeeda ay ku jirto gabadha waxyaalaha fara badan in markaas uu eh, dulqaadan karta oo sidoo kale waxyaala fara badan inaysan u dulqaadan karin qof waliba macdantiisa ay ku xiran tahay laakiin taasi waa gooni sayniska ay sheegayaan laakiin haddaba dabcan waxaan tilmaamaynaa oo markaasi leenahay sababtu markaasi gabadha ugu hadal badan tahay markay qayli muran guriga ay doo- markaasi soosu ka dhex kaco mise muran fara badan markay imaato maxay gabadha uga hadal badan tahay ninka halka ninka markaasi laga doonayo qaar ayaa markaasi qaybo fara badan lagu kala sifeeyey laguna kala sheegay marka in ay mar- ay kaga gu- eh, kayli ay kaga reen karaan laakiin keliya markaas ay ku xumaan kartana sidoo kale ay dhici karto in lagu kala tago waa markay dhabada dhinac ay markaas isku gacan qaadaan ama dhinac marka ay hadallo qalabsan ay isku tuuraan hadallo markaas anshax aan ahayn oo reerka markaas aan ku wanaagsanayn la isku tuuro ama dhexda markaas laga dhex sameeyo in markaas aysan sheekada wanaagsanaaneyn laakiin markay qaylada bi- dooda iyo qaylada gabadha markay bilaabatay hadalka ay bilaabato markaas waxaa leeyahay wax ma dhegaysato waxna ma maqasho wax ma dhegaysto waxna ma maqasho dabcan oo lala jeeda markay hadlayso ee de- jeceshahay in hadalkeeda xiriir ay ka dhigto ee markaas xitaa aysan kala neebsanin gabadha oo markay doodayso waqti fara badan ay doonayso inay hadasho si markaas waxa ay qabto ciilka ay qabto dooda ay qabto in markaas ay doonayso in xoog ay kaga gado ama xoog ay kagu qanciso ninkaas ay hortaagan tahay mala socotaa iyadoo gabadha markay qaylanayso albaabka lasoo qaraco isla markii inay jirkeeda uu isbedelayo ama boqolkiiba sagaashan uu jirkeeda isbedelayo ayna ku noqonayso si weligeed ay ahayd horaantii ay ahayd kusoo noqonayso bashaashinimo dhoolla caddeyn iyo farxadeen iyo soo dhoweyn markaasi waa markii albaabka lasoo qaraco mise albaabka kor- guriga kor laga soo hadlo Mana- mala socota in gabadha is- isla markii isbedelayso halka raggaysan iska bedelin oo laga dareemi karo in markaasi buuq ama gurigooda wax uu ka dhex taagan yahay jirkooda ama wejiyadooda isbedelayaan horta noocyadaas dumarka leeyihin haddaadansan ogeyn adigoo ayadoo dabcan qaylinayso xanaaqsan buuqayso gurigaas haddii mar lasoo qara mise kor laga soo hadlo ama haddii meel tuulo aa joogto kor laga soo hadlo oo reerkan yaa joogaa la dhow la markii ayada ma ahan way isbedeshay waxay kule waa la joogaa yaa waayo soo gal gabadha hadda buuqaysa dagaalaysa ma ahan bal dadkaas ayaa leeya adi maanta ra- yaa rabta inaa la buuqdo la doodo taasi ma dhacayso saaxib laakiin halkan xal baa lagu hayaa dabcan eh, dhegeystayaashana way inoo sheegayaan dadka markaas inoogu xiran dadka waxgaradka dadka wax fahansan dumarka sidoo kale waa inooga dhiciyaan xa- eh, bal sirta faraha badan ee dumarka ay qabaan inkastoo laakiin siyaabo fara badan mararka qaar lagu tilmaamo laakiin had- tani waxay markaasi kaga hadlanay saaka waa maxay sababtu markaasi gabadha uga hadal badan tahay ninka markay buuqi qayli jirto halka ninkan markaasi qaarkood ay kaga amsan qaarkood guriga iskaga baxaan qaarkood sidoo kale ay la dagaalamaan qaarkood markaas hadal ay ku celiyaan maxaa xal markaas labada dhinac u ah dhegeystayaal halka kuwa aamustaanka ayagana markaas lagu tilmaamo in markaas cudub nafsi ay ku dhacdo ee xanuuno fara badan ay ka qaadaan kadibna markaas ay noqoto in gurigaas ama reerkaas ay nacdo laakiin tan qaylinayso guriga markaas ku dhex buuqayso ma la socotaa inaysan reerka nacaynin ninkeeda sidoo kale ay jeceshahay oo reerkeeda markaas inay sii maamulato laakiin ay doonayso in qayladaasi xal keliya u aragto oo ay iskaga sixi karta ninkeeda laakiin iminkan aan soo qabto mid ka mid ah adeegya- qe- waa adeegyada qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal intaan dhegeystayaasha fursadda aanan siinin bref dhegeystayaal iminkan waa hay-adda eh, fariin markaas ay gudbinayso inuu gudbinayso dadka markaas xagjirka doonaya inay galaan xagjirka iyo had iyo jeer adeegsada fariimaha iyo sheekooyin qancin kara inay markaas usoo jitaan taageerayaasha gaar ahaana dhallinyarada qadyadooda in markaas xagjir xagjir ay ka dhigaan cilmibaaristu waxay muujinaysaa in internetka yuruba baraha bulshada ay sii kordhayso ay noqdeen wadada markaas isticmaalaha ah loona markaas lagu dhiirigeliyo loona xagjirayo loona shaqaaleysiiyo qaybaha markaas khatarta dadka sida bulshada dhalinyarada waxaa muuqata in haddii markaas la rabo in laga hortago xagjirnimada rabshadaha leh ay tahay mid markaas wax ku ool ah waxaana markaas loo baahaya in si weyn markaas diirada loo saaro horumarinta sheekooyinka wax ku oola ku saabsan goobaha markaas caadigii weliba kuwa markaas digitalka si taasi loo gaaro hadafka guud ee hays- xayisiinta waxay markaasi ka hortegaysaa sheekooyinka rabshadaha wata ee xagjirka kuwaasoo ku dhex milma bulshada taasoo horsedayso inay noqdaan xagjirnimo rabshada wata xarunta qaran ee la dagaalanka argagixisada n c t c waxay soo saartay sheekooyin kala gedisan iyo kuwa markaas lagu faafin doono warbaahinta caadiga iyo weliba aaladaha dijitaalka ee kala duwan si markaasi ay u daawadaan dadka kala duwan oo markaasi ay ku jiraan kuwa aadka ugu nugul ama kuwa markaasi la kulma fariimaha ujeedada tahay in xagjir laga dhigo dhalinyaradii weliba kuwa markaasi ku biira kooxaha xagjirka dhegeysa halkudhigu muxuu yahay shirkadda bref waxay markaasi kulada ukiona kitu sema kitu hakuna dini ambaye inaitetea ugaidi usiona buibui ama kanzu ukaona ugaidi haya ni mavazi tu lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay "Tu- tujivunie uhuru wa dini tumairishe usalama kwa maendeleo tumairishe umoja katika ta- utafa- wa- taban tofauti zetu آه، تفوت طبعا هو الحلول تفوت أولي طبعا إليمو إبوكا أوغايدي ديجيستيال أفرنت وحاكوسو قدسي هيدا بريف ديجيستيال waxaa kusoo gudbisay frame dhegeysta fariintaasi waad ku mahadsantihiin la socodka dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aan kugu daro eh, safaricom ayadana oo markaas iminkan dhegeystayaasha laga doonay in telefoonka ay soo qabsaan casriga ugu dambeysay waana telefoonka markaasi four g three g adeega new neon ray bro dhegeysta shirkadda safaricom ee mar weliba xi- macaamiisha markaas u haysa adeega wanaagsan oo markaas ay ku farxaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonka casriga four g oo ka iibsan karaan labaatan shilin maalin weliba safaricom ah waxay doonaysaa in macaamiisha ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada waxa la midka waxaa hadda dhegeysta iibsan kartaa telefoonka cusub ee new neo raybro waxaad markaas ku iibsan kartaa labaatan shilin maalin weliba fursadan oo keli waxaa kaga faa'iidaysan kara dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaanee kabambe ama tooshalaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha markaas yahay two g three g adeegan waxaa markaas la dhahaa lipa mudhoogo mudhoogo micnaheeda taa tartiib tartiib in qofka markaas iskaga bixi si degdega buuqusan haraka ugu jirin tusaale dhegeys markaad haysato telefoonkan casriga internetka aad u isticmaali karto waxaad kaga faa'iidaysan karta waxyaalo fara badan si markaas inaad ka barto xirfadaha cusub googleka sidoo kale wax kaga baari kartaa waxaa sidoo kale intaa guriga joogto ama ardayda markaas jaamacadaha ama kolejyada markaas joogo wax badan ay kaga akhrisan karaan Ah, oo sidoo kale u isticmaali kartaa tilmaamaha qariirada googleka ama sabir sidoo kale aad ku qadan karta waxaa la midka waxaa markaas la kulanay dab aad u tira badan oo markaas ka sheeganaya ama sheeganaya in ay markaas wax badan kaga faa'iideen telefoonkan casriga ah dhegeystayaal maanta waxaad sugaysaa orod markaas aad dhaqaaq oo kabaha gasho hore usii gasho kabahaada oo telefoonkaasi soo qabso oo wax badan kaga faa'iid dhegeystayaal iminka dad fara badan wax kaga faa'iideysteen laakiin ma la socotaa in dad fara badan wax badan ay ka faa'iideysteen ma la socotaa in dad wax badan ay ka barteen weliba gabdhaha khaasatan qaybta markaas youtube-ka in iminkan aan lagu soo gaaraynin gabdho fara badan oo horaan laga calaacali jiray la dhihi jiray war tani cuno ma taqaano si wax loo kari ma taqaano tan waa lagu rafaadsan yahay tan waa sidan wax korme baran doonta wax unbay walwalaaqay wax uma dadki yacni waxaa arkaysa gabdho dabcan raggii oo calool weyn ka soo baxo lagu dhudhuubana yeesheen sida sheekh abudalxa uu sheegaya waa bilis maarageeda la sheegaya haddaba tani waxaa lagaaga digaya lagu sheegaya telefoonkaas orod soo qabsee oo farhan aa tagtaagi iska daaya telefoonka soo qabso oo kadibna eh, kala- kala baro noocyada kala duwan ee cunadan markaas lo- een, qaybta youtube-ka ka baro oo cuno isku dheelitiran oo ragga sii oo reerkaada sii oo qoyskaada sii oo adigana isku nafaqee waa sida adeer macaamiisha waxaa laga doonaya inay markaas fariintan u qalmaan ama inay fiiriyaan inay fariintan u qalmaan telefoonka newnew raybro iyo in kale fursada lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaas micnaheedu tahay haddii aad markaas isticmaalayso telefoonka casriga ma faa'iidaysan doontid wejiga hore ee fursada lipa mudhogo mudhogo sida markaas aad u fiiriso xidig qaraac xidig waa star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhaway safarka markaad lacagta hesho waan in- waa sida markaas ugu dhaqsiya badan qofka uu ku aadi karo kadib waxaa markaas bixinaysaa lacag sh- horumaris oo shan boqol ah halka baaqi aad ku bixin karto muddo sagaal bilood gudahooda taasi aa fursad markaasi kuu siinaysa inaad si tartiib iskaga bixiso haddii aad markaas fursada u haysan inaad hesho waxaa micnadu tahay inaad haysato telefoonka casriga waana diirada la saara dadka aysan haysan telefoonka casriga haddaba adeer dhaqaaqa aan kuleeyahay telefoonka soo qabso xidig shan afar afar afar gees horta iska hubi oo markaas in telefoonka lagu ogol yahay intaad meesha tegin in telefoonka lagu ogol yahay qaraac xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad aqoonin ilmaha u yaro ha kuu fiiriyaane haddii marka ay kuu soo baxaan lipa mudhogo mudhogo meeshaad ku aragto click kasi ama ku dhufo kadibna macluumaadka markaas geli waxaa lagu isla markii fariin ay kuu soo dhacaysa waxaa lagu leeyahay soo boqo xarunta ama waxaa lagu leeyahay walaalo meeshaada naga joog telefoon kuma hayne labadaas ma keliya lagu kala oranaya saaxiibayaal iminka dib aan ugu soo noqona barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka qoy ber eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka qoy ber dhegeystayaasha waqtigooda markaas iminka la gaarsiiy aan u ogaano bal waxay markaas saaka arrimahan aan kaga hadlayno diirada ku saarayno bal ay xogtooda iyo weliba waxay markaas ayaga ay la kuusan yihiin hadday sheeko tahay iyo weliba hadday tahay mahmaahyo hadday tahay waxyaala garaar ah wax- hadday tahay wax waliba ku saabsan wax ku saabsan qoyska saaxiib way ila wadaagi kartaa weliba oo markaasi eh, halkudhig ama halbeegu u yahay barnaamijkan ayaan saaka markaasi diiradda aan ku saarayno iyadoo markaasi waxyaalo fara badan laga taarikhiyey sidoo kalena ummadaha kala duwan ee markaasi lasoo indhiindheeyey lasoo ogaaday in markaasi dareenka iyo weliba sheekada xiriirka markii loo fiiriyo iyo weliba halkudhigyada gabadha markaas in ay waxyaalaha hadalla qaar ay ka dhigan karto mise habdhaqankeeda si tooska ah markii loo markii laga soo togo waxaa jiraan waxyaalo fara badan aysan u dulqaadan karin oo sidoo kale aysan ka aamusi karin haddii markaas afka ay furatana aysan aamusi karin qofkaas ay doonayso in xitaa haddii lala hadlo maqal iyo weliba eh, dhegeysi aysan xitaa maqli karin gabadha waxaana waxna ay maqleen waxna ay dhegeysaneen dhegeystayaal waa sida markaas lagu tilmaamay gabdhaha qaar oo ay dooda muranka faraha badan ay ay keli ay jecel yihiin in xal ay keli ku gaari karaan oo sidoo kale ay ka- ay qofka ay kaga gada karaan mise shakhsiga ay la doodayaan ama ninka ay la doodayaan ninkooda weliba reerarka kuwa guryaha laakiin markii dibadaha la jooga ma ahan halkaasi oo doonayso in ay kaga ceel baxdo sh- waxyaalaha markaas in badan ay qarsanayso waxyaala fara badan ciil ay u qabtay waxyaala fara badan ay doonayso ninkan uu sameynayo isan u du- dabcan usul qaadan karin ay sii wadi karin taasoo keliya ay markaasi afka furanaysaa laakiin mala socotaa sheekooyinka inay aada u xiiseeyaan oo markaas ay rabaan in aada loogu sheekeeyo sidoo kale markaas waxyaala fara badan oo waqtiyo fara badan looga sheekeeyo waxay markaas ayada jeceshahay raaligelin karta xiise gelin karto laakiin weliga waxaa lagu leeyahay intay markaas qaylinayso buuqaysa ha aamusinin oo ka aamus laakiin waxaa kugu dada- waxaa ku dadaashaa in markaas wax dan ayada u ah in markaas aad kala hadasho si ay maskaxdeeda u degto oo markaas u maqasho waa sida qaabka markaas qofka laga doonayo ninka markaas laga doonayo in dariiqadaasi wadiiqadaas inuu qaado oo keliya markaas kaga guuleysan karo gabadha ilaa markii dambe ayada ay kusoo baraarugto mise ay isbaraarugiso ay ku dhahdo "War- war ninka waa qayle baa ku dishay oo waa ku buuqaysa bal ka yare maanta buu soo shaqeynaya maanta buu soo daalay asaa war rafaasane haddana inta uu siqaan wax heere intaas aad ka gaarsiin karto waxaa lagaa doonaya inaad ka gaarsiiso wixii baa iska dumara laakiin waa inaad u dulqaadataa u naxariisataa een, qaabkaas oo keliya xalkeeda lagu heli karaa u tilmaam ayada sh- dib ugu celi sheekada waxaa ku jira maanta oli baa shaqaynaysay howl faraban baa haysay caruurta maanta oli kala- kala dabaraysay qayle kuma fiicno xanuun baa ka qaaday waa daalan tahay yaraniso oo kaale oo halkan fariiso waa la diyaarin wax waa la qaban waan diya waan hagaajin wax umaa loo joogin ka dhaadhici oo markaas ay ku xalin karto isma bedelaysa xitaa ee heer ay- ay gaarto wax haddii lagu tilmaamo isma bedelaysa kolbe ma- waa iska aamusaysa waa iska dhaqaajinaysaa marka waa lagaa doonayaa oo markaas sheekada ha kala qas- ha ka kala qasina uu leeyahay markay doo- markay buu- markay buuqayso oo qaylinayso ilan dan wax adiga aad keentay oo keliya ayay ku qaylinaysa gabadha iskamay qayliseen ilan wax adiga aad keentay ayay ku qaylinaysaa wax adiga aad samaysay unbay ku qaylinaysaa laakiin maxaa la sameynayaa haddaba waxa qaar la sheegayaa halkan leeyahay qaar ayaa guryaha iskaga baxaan oo tagaan oo markay gabadha dib u soo laabato waa sida markaasi qaar ay sheegayaan intay xanaaqsan tahay buuqayso qaar waxay leeyihiin gabadha waa laga baxaa waa laga tegaa qaar waxay leeyihiin dabcan qofka waa loo waa loo dejiyaa waa laga aamusaa guriga laakiin intaa guriga dhex fadhido oo haddana aan la hadlaynin oo aan markaas afka u kala furanaynin qaarna waxaa leeyahay way la doodayaan way la dagaalayaan oo gacanqaad xitaa u gaarsiinayaan oo qofkaas xitaa heer ay ka gaarsiiso ama ay ka gaarsiiyaan inay dilaan oo markii dambe ay gabadha hadli wayso oo ay iska aamusto oo markaas reerka ay dhacdo kuwa waa kuwa qayli kuwaas waa kuwa qayliya dhegeystay ama kuwa buuqa gabdhaha laakiin mala socotaa in gabdho fara badan ama gabdho qaarkood lagu tilmaamo ayagana in ay uurka wax ku qabsadaan hadday dhibaato arkaan haddii dhinac wax si gabadfallo lagu sameynayo haddii wax waliba qoyska ka dhex taagan ay arkayso qaab qaldan u arkayso qaar waxaa leeyahay dabcan kama hadlaan qaarkood way ka aamusaan oo markaas way isciilbadaan way ooyaan oo dhibaato ay isku keenaan oo xanuun fara badan ay la kulmaan taasi waxaa kaga habboon in qofkaasi uu markuu dhibaato arko oo u sheegato uu la ay la fariisato ay u sharaxdo waxa uu sameynayo waxa uu ku dhaqaaqayo in ismarnabo ay sax ahayn uu ku qaldan yahay oo inuu markaas iska bedelo taasi ayaa markaasi muhiim ah gabadha laga doonaya inay fariisato laakiin ma la socotaa waxaa lagu leeyahay waxay maxay tahay sababtu gabadha ay u hadal badan tahay ninka marka qaabka dooda sheekada ay bilaabato xitaa mararka qaar cilmu nafsiga waxay tilmaamayaan in waxyaalaha markaas harmuunka jirkooda ku jiro in markaa aysan ogolaanin maskaxda sidoo kale ay maskax tegaysa gabadha mise way xitaa way miri- way miriduboonmaysaa gabadha markay qaabka hadalka faraha badan ee iska aad u hadlasho ilaa marka dambe heer ay ka gaarto in ciif ay noqoto kadibna ay fariisato gabdho badan ay aqaanaan iminkan ay dhegaysanayaan oo hawshaasi faraha badan ay ku dhacday laakiin waa bulshaabin waa markaas inaad noqoto nin bulshaabi ah oo markaas gabadha reerkooda bulsha ama qoyskiisa bulshaab u ah cilmi baarishu ee kala duwan ayaa markaasi daafuray in markaasi in gabadha ama ninka markaasi een, eh, muhiimadda gaar ah markaasi sii- eh, dabcan habdhiska oo gabadha markaasi maskaxdeeda ama qaab markaasi uu doonayo sida bulshada kale ugu- ugu- dabcan ugu roon yahay in reerkiisa markaas ugu ronaado waa tani muhiim ah waa tan markaas qof waliba ama gabadh waliba ay doonayso in markaas ay kaalmaysato mise ay barakaysato ninkaasi yaaba kaa heli karaa saaxiib haddaba arrimahaas saaka dabcan diiradda ku saari doon maxaa la samayn jiray dadkii hore maxay samayn jireen markay gabdhaha buuqayaan oo qaar ayaa xali jiray gabadha mar qaar waxay ku leeyahay markay gabadha cusbanta markay gabadha re imaanayso anaga awoodda leh anagaa sidan leh laakiin mala socoto waxaa la leeyahay ragga waxay markaasi ka cabsi badan yihiin markay guryaha joogaan bal fiiri ragga waxaa leeyahay waxay cabsi badan yihiin markay guryaha joogaan waxaa la leeyahay ragga waxay cabsi badan yihiin markay guryaha joogaan gablahooda hablahooda markay joogaan ama hablaha markay la joogaan mise xaasaskooda markay la joogaan ayay ugu cabsi badan yihiin maxay cabsida halkay ka imaatay ma gabadha laga yaaba inay buuqdo ma gabadha laga yaaba inay arrimo kale soo furfurto ma gabadha laga yaaba in arrimo kale miiska ay keento maxaa la cabsida markaa keenaya ma ninka laakiin cabsida waxaa lole qaar kale waxaa laleeyahay ninkan wuxuu cabsi kale ka qaba ma ahane sidii reerkiisa uu ku masruufi lahaa uu ku wadan lahaa uu heer sare ku gaarsiin lahaa keliya ayaa welwelkeeda cabsida markaasi ku taagan waa qaar siday ku fasirayaan bal dhegeystayaasha aan u dahay taasi yuusuf waxba kama aqaano laakiin asxaabtiisa waxgaradkii dhegeystayaashii duqeydii iyo hablihii ayuu markaas u dhaafaya oo kuwaasi ayaa aada ugu nugul oo aada uga firfircoon saaxiibadaasi ayaan u daayanayaa bal iminkan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadadka telefoonada sida tooska dhegeystayaasha iminka fursad u siinaya si ay uga qayb qaataan barnaamijka dhegeysta ugu hore barnaamijkan u daafarayo haddaa markaasi sheekooyin weliba ugu xiisaa badan waa inay la wadaagi kartaa si dhegeystayaasha wax ay uga fahmaan anigona wax uga fahmo oo sidoo kale sheekadan inoogu macaanaato hada qadka telefoonka dhegeystaha ku jira soo dhow walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaagii sheeg
faaduma nairobi waaye faaduma canshuur soo dhowo faaduma canshuur
waan dhowahay haye
horta yuusufow waxaa waaye horta labada ruux oo cidda iska leh waxaa waaye horta waxaan waxaa waxaa lakisamaaye ma garatay qadkaa kaa go-aya haye
labada ruux horta waa kalsooni ma garatay haye
inay kalsooni liska waayo waa haye kalsooni markii laga soo tago ka waran
kalsooni markii laga soo tago horta meesha waxba ma imaanayo marka waxaa waaye horta qadarisna waa jiraa gabadha inay ninkeeda qadariso wi muxuu ahaayo ninka islaantiisa inuu qadariyo horta meesha qadaris ma ma jirto iyadana way baxde haye waxay ku baxaysaa gabadha iyo ninka hadday murmaa meesha imaadaan murmaadaas unbay ku weynaanayaan aniga qadarin iyo waxaase faaduma canshuur kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa saaka arrimaha gabdhaha u qayli badan yihiin markay qoyska arrinteeda ay imaato u buuqaan u qayliyaan xitaa ay sheeko u dhegeysanin maxaa qaylidaas way ku jirtaa iidana ma jirtaa qadar labada ruuxandiiba qadarisi labadoodan daa isqadarinayna waa imaanaya maxay dhibsanaysaa marka waxa ugu weyn dhibsanaysa maxay tahay
waxay dhibsanaysaa horta waxaa waye horta nin ragga waxaa la rabaa islaamtiisa markay ku qayliso oo qayliso qayliso gabdhahu waa qayli badan yihiin inta badan markay qayliso waxaa la rabaa dugda inuu istaaga baxo hadhow iyadoo caadi u imaanaya haddee ka waran ee qaarkood ay rabin uu ninka inuu ka baxo markay qaylinayso
haddee qasaba inuu ka baxo dhow dambe waxaa imaana dadaal iyo wuxuu imaanaya dhufashaa imaanay ma garato oo qaab kale lagu xallin kara ma jira miyaa faadima canshuure qaab kale qaab kale looma xallin karo ninka inuu guriga ka baxo uu iska baxo waxaa waye nabidaaba sheegay guriga naata markay cidda ku qayliso waa inuu istaaga baxo guriga oo maaragta dhow isagoo caadi imaato tan kalena waxaa waaye niman horta soomaali markaan nahay nimanteena waxaabay naare inay la murmaan ay rabaan saaid haye
soomaha haye marka waxaa waye murmaadaasna ma fiicin oo maaragtay islaamtii oo maaragtay markay qayliso qayliso islaanta markay qaylinayso waxun baa ku jiraa meesha waxun baa yaala haye
marka waxaa fiican ma garatay inuu maaragtay iska dhegeysto markuu dhegeysto mise islaanta hadasho maaragtay iska aamuso hadduu aamusaynin hataa maaragta baaye maxaa rabtaa nin dhahayo horta aniga noo iskanaan kasoo jeednaa nin islaantiisa abaayo dhahayo ma jirto yuusufow maxaa dhacay
maya maya maya anaba tiley
haye islaantooda abaayo ma dhahaan hadda hadda haddee isla murmaan maxaa dhacaya
abaayo wax la dhahayo maba jirtoba haye hataa hadday maqan tahay oo guriga ka maqan tahay ilmihii marka uu imaado wuxuu leeyahy ilmow hooyadin aa uu leeyahay haye
marka ma dhahaayo abaayo nin dhahaayo horta ana noo iskanaan kasoo jeednaa nin islaamkiisa abaayo boqolkiiba shan ma oshi inaa jirto laakiin hadda maba dhahayaanba faadima canshuure marar qaar waxaa leeyahay raggii markay guriga tagaan way cabsi iyo wax bay qabaan maxaa ka jira arrintaas cabsi maba jirto cabsi maba jirto cabsi wax la dhahaayo maba jirto naagta meel naadaha way kaga jululiyiin naada dab aa jirtaa oo kuleel badan haye marka waxaaba cabsida maxaa keenaaba duu cabsoonayo abbaayo wuxuu dhaha ugu dhiilaayo be waa sax
marka waxaaba nin naakiisa hadda dhahaya abbaayo ma jirto marka guriga ka maqan yahayo markii kale waa isku mid abbaayana maba dhahayo marka iniga marka marka qaylida iyo buuqaasi caafimaad ma inay tahay mise
me way dhici kartaa waxaan la arkaa naado qaar inay maaragtaaye caafimaad hado hawadaa kasoo baxaysa caafimaad inay ka raadinayso
aad waa sida faadi cashuur waa tahay xigaa kale qadka telefoonkaa siinaya soo dhow walaale Waa- waxaan ka xumaa qadku ka bixin dhegeystahaasi ee dhegeystaha kale aan siinayaa star f m soo dhowow
halo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga
haa saaxib waa kabtain amiinka ee ojo dariiq nur kabtain amiin haye
haa horta maanta barnaamijka xiise gaar leey gowda halkee ku sugan tahay horta
dariiqa nuur meel laan ku sugnahay bariga mandheera qalaaliyo waadi ka tirsan okay mandheera soo dhowow haye
marka wallahi horta barnaamijka maanta xiise gaar noo leey gowde haye
waana waxyaabaha badan hadda oo oo maanta oo ka jira waayo oo qaylada iyo buuqa faraha badan berigan dambe haye
marka waa waxay u qayliyaan sida badan waxaa waaye aha
is-afgaran waa ayaa kala dhaca horta dhammaanaha is mugta badan tahay haye
marka hadda sida guurka hore iyo guurka hadda oo kale hadda waxaa waaye guurka hadda oo waxaa waaye guur oo jacayl ku dhisan oo intaasoo sano lasoo sheekaysanaa marka dambe lagu guursanaa marka qofta hadday wax yar si yar khalad masmeela kusoo daata meesha buuq waa ka bilaaban waa ka boodaa haye ii wado kabtain kabtainka uu mashquulsan yahay waan ka gudbaya xigaa kalaan siinaya star f m soo dhowow yuusuf bakar saaxib baa ku salaam waan kaa qaada magacaaga waa baariyow saaxib mandheelaan jooga baariyow haye maxaa haweenka looga cabsanaa bahal miyaa eg aniga habeenka kuma dhihin saaxiib gabdhaha kawadaa soo maana xasas waxaan ku- waxaan ku dhahay Haye.
rag ragga maxay oga cabsadaan dumarka cabsi maba ke- maxaaba keenaa cabsi adigina lagu qadariyaa sicaa ninka ninka ragge haye mafahant maxaa haye cabsi keenayo maxaa xaaskaaga maxaa ugu- maxaa ugu cabsani reer ma leedahay
ani ma leey saaxib bes hadee markaa yeelo markaas markaas arkaysaa xigaha kale qadka telefoonkaa siinaya star f m soo dhowow yufeysaniyo weriheena qarankiyo yufey waa geesiyo marna waa garsoor garaadada labaada garaab buu ka giigsanaa faraca soomaalidey fani quruxsano yufeysaniyo hamaantaadana silkile anaa u gacmoodayo fid habeenu baaxay walaalaha fududaanino wiil fariida noqo
waa mahadsan tahay shukran magacaaga
kir cabdilitabia waa kiin miya
kin cabdilitabia waa tahay kiina aad baad u mahadsan tahay shukran
soo waa tahay mahadsan tahay gabadhaas kiin xigaha kale qadka telefoonkaa siinaya mahadsan tahay kiin Hello.
iyo baraamurkeeda Hello, hello, hello.
Yes, yes.
Assalaamu calaykum.
waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowow waa dhow yahay walaalo shukran halkee
isyelo isaaq mursal isyelon ka soo hadlaaya isaaqow haye soo dhowow
waa dhow yahay walaalo waxaa tiri eh, ragga muxuu dumarku uga cabsadaa haa
waa laga cabsanaa maxaa yeelay cuntadii ay karinahaysaa Haye.
sariirtay ku goglahaysaa caruurtii ay kaa haysaa waa laga cabsanaa waa sax
runaan kuu sheegaa agoowiya waa rax waa sax aad iyo aad
saaka ay jikada gasho canjeer ay dubahaysaa raafkaada hadday kugu soo darto bartaadaba waay bal ka waran
haye
hadday raad iyo raad kugu soo darta daraad soome daraad soomeen tii gaaraysa nin intay ka masiirtay wuxuu yahayba aan la garanayni ninkeeda tii gubtay soomeen oo kenyaata ku dhiminay haa
marka waa laga cabsanaya waa laga dambeeyaa bilcaanta haddii xisbad iyo madda iyo dhaqan uu jiro aha
si kale oo lagu dhaqmi kara kale ma laha isaaqow ee sheekadan saaka ka hadlaynay waxaa leeyahay dumarka ee markay guryaha joogaan ay buuq ay ay buuqaan ma ma doonayaan in ay aamusaan ilaa ay iyaga kiskooda iskaga aamusaan
hadda waa waa kaa tambadisay qarnigii baa noqday hadda fiiri meel tu- tourism beri joogi jiri kow dhe oo dalxiis ah oo dalxiis ah oo caddaan imaada haye
naagta ninka naagta gadaasheed mooga horteedana haata ma mara markay guriga ay ujeedaan qolka ay seexaneen markay ujeedaan yaa hormaraya
Ni- naagta haye
marka western kashaan qaadane wixii baadiyaha oo bilcaanta la garaaci jiro oo awrta rarayso oo lagu guurayo oo ma jiraan hadda xitaa ayaga oo horta gu- eh, dabcan lagu guurayo oo baadiyaha ku jira eh, haddana waxaa leeyahay raggooda dabcan markii eh, waktiga habeenka la gaaro waa isku waa isku buuqi jiray oo ku qayrin jirtay qaarkood laakiin banaanka ku qay hawa kama kama naag la dhihi jiro kow iyo toban caruur dhashayo kow iyo toban kama kala aabbaan soo aragnay annaga waa koob iyo toban oo kale aabba ah
oo kala aabba laba wiil iyo gabar mooda inta kale waa kala aabba maxaa marka keen waxaas
waa rabsho ay wadata ha haye marka marka naagta haddaad naaq yuusuf soo naag ma qabsid ka dambey ka dambey adiga ha dhaafin gadaashaadaan taaganahay abbay adiga ma qof kale ma jiro uu ku hay isaaq mursalow haa markay buuqaan marka maxaa la gudboon ragga hadda jiraan markii ay buuqaan oo dumarka aad u qayliyaan oo guryaha ay joogaan oo ragga ay ku qayliyaan maxaa ragga la gudboon marka ay laga doonaya inay sameeyaan
hadda ragga waxaa laga rabaa haa
taxi qaada mase gaari qaada meeshaba iskaga tago magaalada u kac haye
ka dheeraan hadda kiis kale kaaga dhigta ka waran anigoo kula hadlaya guriga ka baxday ku dhahda ka waran kuma dhehaysa Ah, laba beri ka madaxa adkayso oo meel duure ka gal haye ka laaban shaqadaadii u kac maxaa lagu qancin karaa isaaq mursalow gabadha
de- wax kaloo lagu qancin kara ma laha hadday mar kugu buuqdo aha carruurtii ayda dhacdooda laga baxa biilkeedana miiskaa loo saara waa laga yar dheeraadaa Haye.
aydaaba ku soo raadsanaysa ha
aqli kale oo meesha yaalla ma laha
aad iyo aad
ha markan eh, dadka bilcaana waa waa ii- waa u talinaa dhahayo iyo Aha.
waaas waxa loo talin kara maaha Midna- hadda neef geelaad qalatay yuusufow midaan ku fahamsiina haye
neefki geela markaad qalatay calooshiisa gacanta ma ku qaadi kartaa keliga mindhaahirkiisa iyo calooshiis wata ma qaadi kartaa waa may
bilcaanta saasay noqotay marka waa un le- bamberesayd ilaahay ow eh, n- n- nala yara qabooji naga qabooji un dhamogii ilaah nagu soo kulley haddaad dhacdo isku kullaysa adaa shoor kule isaaq mursal isyeelo aad baad u mahadsan tahay isaaqow waaya waaya waa salaam shukran aad buu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya soo dhow walaal magacaaga
Hello.
waan ku maqlayaa magacaaga
Waxaan dhuwe albuqaari oo jooga Mandera.
magaca waa ka gudbaa dhegeystahaas asaas dhegeysanaya xigaha kalaan siinaya soo dhow walaal magacaaga السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عثمان هيا aad doona fiican ay sima kada waalisa waayaan ay wararka caafimaad شكرا عفوا أليس واي ها nin baana ku yara taabtoo lahaa naag ma qabtaa ku maqlaya allah Aamin.
barkeeyaa la jira lafteyda waxaan waan dhahdaa isleeyahay waan soo socdaa waan soo socdaa re- xaga dheer waan soo socdaa u sheeg iyada ifoon laakiin xaga dheer waan soo Aniga waa socdaa yaryahay caana hele waxaad yeelaysaa dadka wax ku yeelo Ay-
waxaan ad ka sheekayna maalin kasta bal horta wax ku yeela caana hele
waa diyaar sheekh cusmaan soo dhow
aad baan u dhowahay ah asbuuc hadda soo dhaafay reer la joogay waa sax
hadda xaggaan jira reerkii oo aad iyo aad waan salaamaa reerka horta niyaho cabsi horta ilaahay baana subxaana watacaala waa sax wax laga cabsado oo warka awalan horta la siiyo mudnaanta waa ilaahay haye laakiin cabsi macnawiyaa jirta oo laga cabsanaya ayaga laftooda haye
waxaa weeye cabsida midda dhabta horta waa ilaahay baa iskale tan macnabiga marka laakiin midda macnawi waxaa weeye mhm gabadhaada haddaadan ka baqin oodan karaamaynin oodan sharfin wax ku socona lama arko waa sax ilmo ma dhab eh, ilmo ma dhaqmayaan waa sax mana wada dhaqmayaan sax nabigu calayhi salaatu yaa ka yaa ka wanaagsanaa mhm male xadiis buu ku yidhi ragga ugu khiyaarsan haweenkooda ayaa ugu khiyaarsan annagana ku khiyaarsan buu annagana kugu khiyaarsan sax
horta ayagu mar walbaba waxa weeyaan mar ay leeyihiin abaalkiina waa la guday oo waa la wanaajiyey midna ma jirto mhm marka la xataa nabi alai salam wakiil ahaa markii habeenkii islaam almucraaj oo salaasha inta lagu safrayay waxba la tusay Mhm.
waxaana arrinta kale du- dumarka ugu badnaa sax
caaisha weydiisa waxay ku tiri calayhi salaam mhm een, maxay ku dhacday
Mm.
wuxuu ku yidhi cuqdadoodaa badan nacaladoodaa badan laba iyo tobanka sanadka bilood haddaad sanadka laba iyo toban bilood haddaad dul taagmaato wax kasoo siis Mhm.
hal habeen waxay ku leedahay waxba risqadkiisa kuma arag wanaag kuma arag waa sax
in loo sabraa horta wanaag waa sax aan in laga haajira ma qabo mhm hal mara laga haajiri karaa markay naagsisan noqoto Mm.
gogasha xataa waxaa la yidhi guriga ha ka tagin xagga ugu sii jeeso sax
dhinaca sariirta xataa dhinaca kale ugu jeesaa la yidhi haye ee inaad ilmihii reer ka dhexbado warso ka qaata lama rabo taas sax dabeed waxaan aqda ilmihii sooma baabaayaan mhm sharcigu islaamku reerka inaad ka dhex baxdo ood ka dhex guurto lama rabo mhm
waxaa weeyaan markaa horta waxaa lagu wadi karaa sabir waa sax haddaad wax ka dareen uhu abay saas mahaan allah ku barakeeye waxaad awoodi karto gabadha waa la sabriyo aha waxaa weeye wixii tabartaada loo wanaajiyaa aad iyo aad waxaa weeye jeceelku meesha awlaad baa joogto ilmaha joogo haddaadan marka horta marka hore ayna jeclayn ilmahana ma jeclaanaysa haye
marka ilmahan jeclaanaya ayadan nacayanaa de meesha kuma jirto uhu
maslaxadaada la fiiriya sheekh ah sax waxay naga hayaan caali maaha wax la koobi kara maaha ma ahan
aad iyo aad wax la tirin kara maaha sheekh dabkaas ajadii markaa aragtid Mhm.
gacmahooda markaas cidiyooda wada midoobaya uhu
waxaa weeye walaalow gabdhuhu in aad loo sabro kolleyba ayagu haddaad wanaag u samayso Laakiin- lama sheegayaan laakiin sheekh cusmaan ka warran markay eh, gabadha ay buuqayso ay qaylinayso marka maxaa la gudboon maxaana caradaas iyo buuqaa ka keenay ila ninkii iskama gabadha iskama qayliso eh, dumarka iskama qayliyaan laakiin wax- waxaa wax la- weeye markii la horta daaro haddii layac xaggiis uu ka yimaado Aha.
lama rabo adigu inta tabartaada u deji u deji u sabir see ku aamusin karaa marka qaylidaas ee oga yaraan karaa waxaad ku aamusin kartaa uhu qayli xanaaq bay ku keenta soomaa sax
haddii qayli u midgar tahay oo ayada ay ka keenayso oo dee biil la-aan iyo dhib uu jiro uhu hadee taas maba loo baahna marka inaad gaarsiiso intaas sax
taas ninkii ku samaynaha ka noqdaan leeyaha haddii laakiin aysan dhib haynin aha oo waxba dhibaato aysan jirin lafteeda u deji sax waa loo ilka caddeeyaa waa loo dhoola caddeeyaa walaalii saas mahan baa leedaha haddaad isu xanaajiso aad iyo aad reerkaa ma degan ogow waa sax
sabir baa laga rabaa iyo wax weyn inaad u dulqaadato insha Mhm.
allahu tacaala waxaa weeye marka la leeyahay arrijaal qawaamuuna adigaa mas-uuliyadda sare iska leh aha
marka ninka sargaalkana waxaa la rabaa oo eh, inaad madaxda mar haddii ilaahay kaa dhigay inaad wax badan fiiriso Mm.
marka sabir badan sabir badan sabir badan baan leeyahay anigu ragga faraya assalaamu calaykum aad uad mahadsantahay sheekh cusmaan ifa uu ku mahadsan yahay saaxiibkaasi barnaamijka abaha uu ku mahadsan yahay saaxiibkaas waan uga mahad celinayaa dhegeysi kasii horeeyay isaaq mursal siilo asagana star f m soo dhowow
asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu shiraar aan filaya
warniya ma ahe waa nin liira cabdulaahi yare magaalada mandheera cabdulaahi yare so- saaxiib cafwan cabdulaahi yare saaye
niyo brian horta nambarkii idaacadda waa ku waa ku rafaadiyana war dacwaan ka ah ma aniga yuusuf ah
dacwo ma qabe laakiin niyo waa kuley nasiibka iska eh, waa iska kaftanisa aad iyo aad baan horta ku salaamaya Sa- saaxiib marka hore aan kaa shaafiyo eh, dacwadaas ay qabto Ma- waxba ma ahe waxba ma ahe waa iska kaftani
soo dhow waxaan rabtaa marka lambar kale inaan kuu sameeyo oo adig gooni ku ah ha nambarkii niyo in geeliya qodan rabaa midda kale yuusufo warta niyo codkaaga iyo sheekadaada iyo idaacadda ku jir marka barnaamijka aad baan u jeclahay waxaan rabi lahay nambarkaaga shaksiga xataa wallahi waan rabi lahay waata waa helaysaa tan iyo berri
marka kuley saaxiib fariin gaaban igu soo sii eh, midda kale horta barnaamijkadaan usoo jees aad iyo aad
waxaan dhihi lahaa haweenka horta waa masaakiin maaragtay walaalow boqolkiiba konton waa wax dad oo annaga naga maaragtay naga hooseeya oo annaga naga cadibin oo maaragtay guryihii noo joogo Mhm.
horta marka hore waxaan leeyahay ragga maaragtay ilaahay dartiisa dha ha ugu jilcaadeeno oo ha u nuglaadeeno oo maaragtay garabka ha u raaraciyeeno oo maaragtay dhib bay ka haysaa oo maaragtay horta gabdhaha ha loo nuglaadaan dhihi lahaa cabdulaahi hadee ma ma af bay kaa tahay mise waxa waa
ma saa horta kulley Cabdulaahi waa la- waa la isaqaana hadda gabadha u horeysa barnaamijka furfuraysay een, faadumo canshuur waxay dhahday kuwa nood istaa maba laga aqaan abo abaayo walaalay qaali sharafey hunno ka waxaa maba laga aqaano naayaa unbay kala kala hormaanayaan oo dagaal iyo qajac
kulley ragga isku mid maha yuusuf oo shantaada farabna ma sibne marka cabdulaahi marka kuwa uu ka fiican yahay
marka cabdulaahi hadda abahaanaha waxaan maaragtay isleeyahay nin aad isugu degan oo maaragtay oo xoog wax ku raadiy aanan ahayn xal wax ku raadiy oo gabadhay ku maqlaysaa iiwat haye ma joogtee
raadiha ka dambaysa miya haye iiwat suuqii xaafadda baan kala jirnaa markii yuusuf waxaan dhihi lahay maaragtay anoo barnaamijkan ka faa'idaysanahay ragga soomaaliyeed ha isjilcilaana waan dhihi lahay oo maaragtay wax walba xal ha ku raadiya saas Waa sax.
Waana ku salaamaya.
aad baad mahadsan tahay saaxiibkaas uu mahadsan yahay xigaa kale qadka telefoonka Halo, halow halow soo dhowow السلام عليكم waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa ninkii xuseen ahaa warwax xuseen xagar jireere xuseen faliir haye abow ii waran bal soo nabad maqal abow aad baan u fiicna maasha allah ilaahay baa mahad iska leh
abow waxaan ku mashquula nimankii beenta ku dheeranayeen aha
waan mashquulna horta niyahow idaacadda wakti badan baan ka maqnaa
waa aad baan u cambaaraynaa taas inaa waqti badan aad ka maqnaato xuseen faliirow wallaahi yo niyahow wax baa iga tadabeliyo biyo socdaan baa isoo galeen dheefna aan lahayn waa tahay xuseen eh, dabcan barnaamijka la socotaan filayaa aad iyo aadan oo la socda xagga haweenka waaye maxaa kaaga baxay maxaa buuqa lagu dejin karaa maxaa ragga la gudboon
bilcaanta ragga waxaa la gudboon horta bilcaan waxaa ama mahda soomaali waxay ahayd ama ka samar ama u samar Hadee taas maala taagnaan marka xuseenow
kan koowaad ba horta taasay ahayd haye kow
kan labaad waxaa la yidhi markaad gacantaada u barkiso gacandhiya ku barkiyaan waa adiga gacantaada markaad u barkiso aadan labada ku barkin gacandhigaaba ku barkinba bahal qodaxa ha oo markaa adiga gacantaada u barkin ayadana een, qodxa ahaa waan ku fahmay ii wad haye ha haa qodxay ku dhigiba meeshii barkinti haddii meel qaldan baa show ka yara bilowda xuseenow maye haddee dabeecaddaaba noqoto haye
qofna markuu ciddooda ka imaan dabeecaddii uu kuula imaado inbuu kugula joogi karaa haye
laba qof hadday meel wada joogaanna labadoo laba samar iyo dulqaad male mid unbuu ka socdaa waa sax
haweenka way jilicsan yihiin aaday u jilicsan yihiin haye
ilmihii bay mar waa uur Haye.
mar waa umul mar waa umul waa sax
mar ilmihii oo guurguuran bay haddana haysaa waa sax mar haddana dilaan dalwaayo ilmihii waa socodbaro oo meelahaas ku ku figa haddana iidaa ku mashquulsan waa sax
intaa waxaa usii dheer Mhm.
dabkii la shidaayey hawsha guriga il- hoosha guriga usii dheer haye
aniga markaa maxaan meeshaasaan taaganoo inaan un wax usoo qaado hataa wax uma soo qaadayo waxaan intaan shilimaad u dhiibaan dhihi dukaanka hebel wax ka soo qaado haye
ilmihii marka ismaba qaban karaanoo maalin ay isqaban jirin oo ilmihii ay yaryar yihiin ayaa jiraan waa sax
haddayba weynaadaan haddana akhris bayba kaga maqan yihiin oo iyadun baa had- kabta goobteeda iyadun baa taagan waa sax
intaasoo dhan ragga u arkaa horta inuu ugu samro oo ugu dulqaato way leedahay haye
iyada nafteeda dul inay yeelato way fiican tahay oo eh, bilcaanta waxaa la dhahaa af- marka oo mamahda soomaalida waxaa la yidhaahda inta ay maradeeda dhulka u jirta iyo janno u jirtaa laakiin waxay ka gelaynin waa ninkaas haye
oo ugu badan eh, maaragtay dhibka ay samaynayso ee ninkiina uu si ugu dulqaadan maalinka unbuu soo jeedsanoo ula xunxun buu ku dhufan haye ula inta wuu qara- uu ka wuu- yahay waxaa ula jeedaa wuu qaraacaya miyaa ula jeedaa haa haye maxaa loo qaraacaya marka waxaa loo qalaaci hadal xun bay dhihi oo maad ka am maad ka am waryaa waryaa waryaa
adoo nin adoo nin saaxiibkaa kula joog ha yay hadal xun ku dhihi mug ma marka ninka oo meesha iyo maadboodi oo gabadha
ma markay markay tagta waaye Eh, ninka wuu kaa tegi mug adi iiduma isla joogtiin laakiin xuseenow hadda ka hore nin eh, sheekh oo carab ah wuxuu dha gabadha haddaaba isla buuqdaana haba u gacan qaadin haba dilin haye aayarka wuxuu dha wanaag yaraa oo aad samayn jirteen iska yara samaysta haye ma garata Ma fahamta? waa waa xal waa xal kale ayadana loo heli karo suma ogin war dhalaanka ay korin dhalaanka ay korina lagaga tegi bay dabeecadeeda yeelata dhaqankeedina ay leedahay sida ilmihi ma garan waxaa la yidhi wax horta markaad kuftana kugu ooyo markaa markuu kufo kugu ooyo marka adi kuftana kugu qoslaa jira haye
waa ilmaha la dhahaa laakiin ilmaha maahe waa bilcaan waa sax
waayo ilmahaasayto ee iyada la xarbin aha
sida ay ilmaha ku dhaqaaleynaysa ee ilmaha ee dhaqankooda ahaaba iyadan iska qaadan dabeecaddi oo kale haye
marka nin aad aad saaxiib u tihiin iyo wax baa meesha imaano heblaay waxaa keen war waxaa keen unbaad ay leedahay aslan ba adi maa soo qaadati bay dhihi
marka marka ninka agtaada fadhiya marka muxuu ku arkaya marka inaad waxba ahayn bu
haye oo iyada iyada meel ay ku dirdiran adeeg inaad si ku arkin ninkii mug hadda ka hore hadda ka hore nin laga hayaa Eh.
markay marti ay imaato wuxuu dha adaan ku adeejisan markay iga tagaana anaa ku adeegi walaalays walaalays walaalays saa aan ku heshiino ragga ha ii jibinin haye marka markuu ragga u maamulo heblaay heblaay heblaay heblaay gabadhi way wareerte haye marka marka ragga ay ka dareereen Eh.
yana weelasha waxaa ku cunteen dhaqdhaqeena haye
Le- markaas ma markaya baa wada marka Ma garata.
waaye waaye
wara xuseen waa ku salaamayaa dhegeystayaal fara badan qadka telefoon ku jiraan abow fiiri ku waxaa dhacday inta ka hor waxaan maqlay sheeke eh ninkaadi bay tiri quryo soo guraaday casarkii iyo marka la joogo quryo dabka lagu shito haye
qoryihii buu ninkii soo guri wuxuu dhahay markaan meeshaa joogo meeshaasaan soo istaagay haa
hadduu dad marti kula joogo gacanta ii haadi oo dhig dhig i dheh sax
hadduun kula joogina Ah, soo wasoco soo soco i dheh oo gacanta iigu meedaar afkan ha ka hadlin haye
sidii siil isku ah maalmihii maalmin ka mid ah oo marti ay la joogto iyo meeshii soo istaagay marka way aragtay haye
gacantii uu ka rabay soo soco ama qoryaha dhig uu ka rabay Aha.
yay gedgedisay saa u gedgedisay
marka muxuu ula jeedaa markay gedgedin
say werinaysaa qori dhigna ma ay dhihin soo socona ma ay dhihin way gedgedisay og haye wuu fahmi waaye qorihii buu iska soo waday maajir martida horteeda aad buu qorihii dhiga haye
qorihii inbuu qori kala soo baxee Ah, islaamka inbuu u qaato un qaac qaac qaac waa lagu soo dido waa laga qabtay mog haye mar maxaad u yeeli baa layidhi waa sax sida hore ay isku ogaayeen buu sheegayaa aan sidana waa naqaana sidana waa aqaanaa sidana waa naqaana ilaa sidan sidan
xuseen falin aad baad umaadsantaa saaxiib waad umahadsanyay saaxiibkaasi idaacadda star f m soo dhow walaalo ku salaamaya السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا أقول لك على شيء أقول لك تمام بأسيس ومصدر من بلا mar mar ruqiya axmed ba waxaan ka wadaa eh, xaliime axmed ah
عاش ونكسن haye soo dhow xaliime waxaan mooye وكلا نصوحني shukran
وأنا مالك ينبغل haye
بس وقت الرقم ما شاء الله إلى رقم مودع ha oo maanta waa mahadinaysaa هاي شو نكسن وحن هيلي كرمو أوه واحد hadday هذه محالي hadday ku- hadday kuwa hadday kuwa kuwaa kula qabin xaliimayo saaka kuwaa kula qabin haddaa Kuwaahii kula haddaad qabin.
ammaanto iyo haddaad ammaaninbo kuwaa kula qabin la soco
ما ما ما هرتا دمرك نصر كابا وسمين معها haye
ضربة محجر ريق
reega
ريق ريق مش سمعيس شقصة ما قبتها haa
مركو قبتها مركا على كو قبتها صنعه oo marka adiga wax ku qabato
صح مركي maxay ahaday gabdhaha soomaalida horta bar baa maanta reeg maanta bar maba hoo maanta kuwa maanta joogaan barka oo maxay ahaday badigooda maanta waa reeg haye
maxay ahaday marka adeeg wax ku qabato mise kac ficil amar bisay ku kacayaan haye
markay gurigooda joogaan waa saddex nooc gabdhaha haye
mid baa maxay ahaday wax iyadoo la dhihin qabo iska qabanaysaa gurigooda maamulaysaa waa tilmaaman sax
mid iyada maya iyada la tilmaamin waa tilmaaman waa- waa iwad haye
mida kaletana maxay ahaday tilmaam tilmaam bay ku kacaysaa kac ficil amar unbay rabtaa haye
mida kaletana maxay ahaday inay kacdi iyo uluskugu daray sugaysaa haa mid ayadaa in la tilmaamo ma rabta midna waa la tilmaam midna labad in la iskugu daray rabta tilmaamti iyo iyo jugti iyo iyo ushi haa Ha- hay oo marka mud- qof marwe ee xaas ee weyn oo mukalif ah oo haddana marwadaada eh ma ul la- markaa lagu- laba- lala lala daba taagnaanaya marka
marka damxeeda iyadoo sidaa gurigooda ku aheyd aha
berina gurigaada sii bay la tegaysaa haye
sii maxeeda iyadoo waxba la dhihin qabo gurigeeda qabato maxaa dhihi jira macaanta hore markay gabdhaha soo galbinayay hooyo hee en maxay aheeday maanta shaqadan maanta lagu wado waa kaama dhacdooy haye kaama dhacdoy kaama kaama dhacdooy waa calaashaan marka guriga ay joogto maxay aheeday qofkan aduu maanta aduu waalasha dhaqo maxaa laga rabaa beri asagoo maxay aheeday mara iyo wax dhaqaayo in waalasha laga sii dhaqo waa sax
oo maxay ahayd shaqada inta inta laga kala qabto mase maamada dhaqto mase gabar kala soo dhaqto waalasheeda hadda hawsha ayada dhan bay kusoo koomatay ayada keli haye mideeda kale maxaa laga arkaa heblaay waxaa qaba mise waxaa kar in la dhaho iyada maanta maxaa helay waa inay iyada ee waxay karnaysa iyo waxay qabanaysa iyo waxay guriga ka hagaajinaysa waa inay iyada bes inaa fikirtaa ayna qabataa waa sax oo ay garataa haye
midaa horta maxay helay xag iyo saas de gurigooda ba sidaa kusoo eeday gurigeedan dawaan kasii dari haye
si marka la ficil amraay mhm
iyo soomaali salaada ka kacay kac qoraca kare qoraca cayngaa noo kare canjeero noo kare jabaati noo kare kan noo kare ma isagaa dhihi haye
adiga marka kaa sugaysaa gacmaha lalaabata marada lagu soo gashan marka salaasax marka utoosto waxaa laga arkaa salaad maxaa ku maqan inay hurdadkaa sii laabato haye
maxeeday gaadh hadda ka kaca ka waxanoo karaya ka ee iyadoo leedo bacdin waa gabadh waa gabadh waa- waa gabadhii sanad inta laga kicin dhulka sii seexatay miya
si wanaagsan haye
maxay eeday marka way kici minkaas waxsaakudh xaqiiq miiran ay ku keeni haye mise laga yaabo meelahaas ama majuus maxay eeday lugtan mar uqaadi tan mar lugaha dhulku jijidayn gabdhaba lugaha dhulku jijidayn maaragtay weli oo waktiga ka dhammaanayaan waktiga ku dhamaanaya qiyaasiyaa ku qaban markay soconayn hata
haye
marka qofka hadda waxba kuu soo qabanaynin xitaa ha maxaa fiican lugiis bas oo kor kaa qaado qarraf qarraf inuu dhinaa fiican maogta haye
nin baa hadda ka horisho islaam baa ka dhimatay haye
show islaam be ilaahay yaqaan maxaa le qofka roodna raagee aha yaa ka dhimatay haye
si walaashiisa maxaa layaa lagu xiskiidsamay Sax.
walaasheeda eh.
haye markaasu show wix islaamta gabadhi kale uu ku arkayn shuutanyuu ku arkay sax
markaasuu dhehe allah ah, muxuu dhehe xaliimoy muxuu dhehe eh, soo xadiya xaalna kama raacdi gabadha show dambaa xaliima la dhahay tii horena xadiyaa la dhahay haye
xaliimoy muxuu dhehe soo xadiya xaalna kama raacdi soo dabka oo xurmay xaaba laskuma saaruu dhehe haye
dabkii show muxuu arkay qiiqi oo bacdi kor fadhiya ayla kalbina horle u jeesanayso haye
qiiqa iyaday fadhida uu qariyay haye
marka muxuu dhashay dabka waa xurna ila dabka naftirkiisa ma mar buu xurmad noqonaya oo dabka oolalaaya maxay dabka hadlaayi muxuu uu oolalaya la dhihi soo ma arkin aada iyo aad ha
marka muxuu dhahay soo dabka waa xurme xaawo lama saaruu dhehe dabka xorme xaabasa ma la saaro dabka waa xurme soo xaawo lama saaruu dhehe calimo soo xadiya xaal lagama raacdi soo dabka waa xurme xaawo lama saaruu dhehe haye
marka maxay ahayd tukistaa sida maxay ahayd ay aheeday maxay ahayd haddana gurigeeda ay la imaanaysa gurigooda ay ku ahayd xalimo aad baad umahadsan tahay shukran ku leeyahay xalimo axmed En nin nin hadda ka hore maxay ahayd ka gabdhahana kala bibixiyey Mm,
muxuu dhehe ha,
gabdhaha waa labada nooc u dhehe haye
waa tii dhuuwaneed u dhehe dhexdiya dhooliha caddeed markuu dhuuwana ninkeed guu dhowr beri maqnaa
iyo dhallaankii dhallaankii ee dhashada dhallaankii ee dhashada eh, dhallaankii ee dhashiya dhan eh, dhaqaaleyn xoolihiisa ee dhahday xanaaneyn xoolihiisa Sax.
dhanaankii ee dhigtana dhanaankii ee dhigtana kusooriyaynin dhaliyada ha
tu waa tii dhoorhaneed u dhehe moogta haye
ilaa taasoo kale insoo gacanta ha kuu gelin amiin
muxuudha tuwa tiidho horeedu dhe dhirfan habeenya dharaar gafuurkana yuucaneedu dhe dharaarka midacan jiidu dhe moog
haye
markuu dhuwanana keed guu dhowr bari maqmaana ha
dhallaankii ee dhashiya nafteedii waa dayacanu dhe haye
ee dhanaankii ee dhigtana muxuu dhe dharaar dheer cayayaan dhuuriyada dhexdedii u dhe moogta haye
mise dhan mise dha- mise dhaaf bay ku leedaha u dhe moogta haye
duq muxuu dhahe doqon iyo duqo dhaxan kacar ma dhaban raac karaan nin dhiig lama dhowran karo dhe moogta haye
gabdhaha maanta isu waxay maanta garoobo ugu badnaadeen aha adi nin doqon la socdo weli ma aragta oo wiil yar eh.
haye
ma jirto yuusuf maanta maba jirtabo
xalimo warkii waa la gaaray iisoo noqo xalimo xamo iisoo noqo warkii waa la gaaray iisoo noqo xalimo way ku mahadsan tahay gabadhaasi ah ee xalimo axmed waa- waa gabar yar oo fariid ah oo murwo ah haddana ah waa dabcan hadallada qaar ay sheegina waa dabcan waa waxaan umaleeyaa si wacan oo s- wanaagsan baa loo soo abaabiya umaleeyaa oo meelaha baadiyaha lagu soo koriya umaleeyaa kadib magaalada lasoo geliyay yuusuf bakada barnaamijkan ila socodsiin arrimaha qoyska daqiiqadeer oo kooban ay noo soo hartay hawadan goorna isku macsalaameen doonaa asxaab aad u tiro badan ee ka qayb qaadatay barnaamijka gabagabadii baana soo gaarnay saac daqiiqadaha yar ayna soo hartay aan waqti ka dhumin dhegeystayaasha ballan fursadda sii siiyo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin waxaa idin leeyahay subax barqa wanaagsan balalkii aan kasii anbaqaadno waxba dhegeystayaasha ayaasan xasuusinin soo dhow walaal magacaaga
waa dhawa waa la socotaan filaya barnaamijka
si fiican magaca
waa faadimo maxamed abu dheerashe labada maxamed ay soo dhowow
waa dhawahay walaal haye bal ka qayb qaada gabadhii saddexaad baa taan filaya barnaamij ka qayb qaatay iyo gabar eh, buraanbur qaaday haye
Ah, ne- gobolka waqooyi bari ragga ma aragta gobolka waqooyi bari jooga ha
Ah, suuqa unbay kaala soo hadlaan maogi ha
hadalka unbay suuqa ku dhex wanaagsadaan maogi mm
waxaan u malay boqolkiiba shan unbaa sida sheegayaan ka ah maxaa ula jeedaa
yacni ga- haweenka in loo nugul yahay loo adeego oo soo ma ahayn oo loo naxariis aada iyo aad
soomaalida ma yaqaanaan maxay yaqaanaan marka
boqolada iskaad adag yihiin hadda wa- wacdigii waanadii subaka dhowr oo dhowr xabaa ku saanuuntay moogi haweenka sidii la rabay oguma naxariistaan okay haddoo maqlaysa haddii loo naxariiso haddii loo naxariiso mo meeshooda inbay taagnaan bal waad maqlaysa dadka waxay lahaayeen
aa aa ma taagnaanayaan waxaas baabeen ad- gacan udgow shakaxanay dhiig ku goglaanaya haweenka wax ka naxariis badan ma leh faadumoy
Mm.
markaa buuqdaan maxaad ku degtaan oo ku xasishaan
markaan buuqnaa ha
markaan buuqno waanba buuqnay laakiin intaanaa buuqin ka hor in la- la iska ilaaliyaa waraan buuq wayba dhacdaba maxaa laakiin aad ku dayi kartaan oo xalkiin oo ragga bal hadda aad u sheegi kartaa wala arrintaan nagu dhaqa dhihi kartaa dadka waxba anfaansanin kuwaad soo kacayaan sida baariyo oo kale no no horta gabdhaha markay buuqaan inay aad ragga ugu qaylaan way jirtaa haye
laakiin ragga qaar baana laysaga tago aniga laysaga tago ma ma lihi ah,
sidii lagu xallin karo gabadhaa lagu xalliyo adi waxaa ka qaran wax noo sheeg absir i- noo sheeg aniga xitaa aan kaa faa'iidayste
maxaa la waxaa waan kaa faa'iidaysaa Ah, waxaa ka qaran hadduu- dad badan baa ku dhegeysanayaan moogtahay Eh, maxaa ku xasili kartaa waad buuqda faadumo way qaylisa way qaylisa way qaylisa way buuqda way buuqda bu- bu- bu- bu- bu- bu- haye
hadda wixii aan ka buuqahayay Ah, in lai hagaajiyo umaan ku dayi suu ku karaa hagaajin waaba hadlaysa waa aamusla adi inuu Ama- asagana hadlo soo ama- maaha ama la- ama la ii ballan qaado oo lagu ballan qaado waa walaal isaan waxaan waxaan aad rabtaa soo ma aha waa ballan waan hagaajinayaa haddii laydhaa buuq ma sii socona intaasoo keliya oo kaleedaha wixii waa way dhaceen waan samayn besaa ku degaysaan
haa waan ku qaboobeynaa intaas marka ma- laakiin markuu isa si markuu isa sii kibriyo madaxa sii taago Ah,
meesha xal ma imaanhayo haye maxaa dhacaya
un hadda waa laba ruuxa buuqday waxa ka imaan kara waa un in la isku qaraaraado un Ha. wax midaada kale tarbiyada gabdhaha si ay heerkooda ku dhaqan lahaayeen Mm.
hooyooyinkaa laga rabaa hooyooyin gabdhaha guriga inay kusoo tarbiyeeyaan faadumo maxamed ay aad baad u mahadsan tahay shukran
aye way mahadsan tahay faadumo oo naga soo wacday mandheera xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow halo yuusuf bakadow barqa wanaagsan shukran barqa la mid ah waa mari sheekh nuur gaaris buuli guduud gaar ahaan maryanay soo dhowow maran sheekh
waan dhowahay ee, barnaamijka daa u gudagalo Aha.
Een, horta waxaa la yidhi gabadha guriga hal habeen hadday ka dhacdo hal il buu beelaa hal habeen haddii laga dhaco hal ilbaab yeeshaa haa habeenka hadday ka dhacdo laba iloodba waa dan ma garad Ha, saddex habeen laba habeen laba habeen misoo loogu talagalay miya
haa haye
Een, gabadha waxaa la yidhi martiday seexisaa oo ilmahay seexisaa oo duqay seexisaa ma garad waa sax
duqu markuu banaanka ku maqan yahay cidda asagaa u weyn laakiin markuu cidda guriga ku sugan yahay asagaa dadka u yar ma garad waa sax
marka reebaadiyaha waxay dhihi jireen gabar yahay cunuga hadduu uu socon waayo ratigaad saaraysaa laakiin duqayuu kaa socon waynin haye maxaa loola jeedaa
waxaa lagu jeedaa ilmaha markay kala seexdaan duqa xoogaa shaah baa la siiyaa hilib baa la siiyaa caanaa la siiyaa waa la dhaqaaleyaa oo marka- yani markay ilmi ay markay kayara- yara seexiso oo waa inay ka warqabto iyo caanihii in loo hagaajiyo duqi oo la- calooshiisa maran uusan seexanin
haa Waa- yani ciyaalka markay isla waa cafiyaan, fahmay, weliba aad iyo aad.
faraha loogama qaadee in yar baa loo dabamariyaa ma waa sax garan. marka gabdhaha hadda joogaan haddee rag- rag ma waa dhaqaaleyaa ma garan maryam sheekadaas waan sameeyay haydhiin aniga kaama yeelay
ma garan haye
gabdhihii maamooyinka hore waxay dhihi jireen ma garanaysaa ah
maama baa gabar iyo gabdhaha gabar bay gabdhihii hore mogta gabdhahan hadda joogaan mogta marka hadda saa guriga loo geeyaba waaba la wareejiyey mogta way kaa wareegtee waa sax
laakiin gabdhihii hore cid ay la deganaan jireen haye
marka waxay tiri saddex ninkaada ka ilaali haye
sankiisa ilaali maxaa maxaa dhahda
sankiisa ilaali sanka.
sankiisa sax sax sax yani sankii inuu ninka caraf wax walba u- Haa, udko uu ku dhaco wax dhegtana uriga ku ilaali bay dhicin aha
ishana ilaali waa sax
dhegta ilaali oo hadal xun yuu kaa maqlin waa sax
waxaan walaa yeel hadduu ku dhaha haatay haddaad yeelayna hata waan yeeli baa la dhahaa waa sax amar diidaa samaynin haa mardiidaha samaynin haa haye ayo walaalow anaa samaynaya dee ka xada ilayna waa sax marimo kaarkii baa kaarkii baa go-ayaa haa waan ku salaamay in badan waa ka xumahay gabadhaas kaarkaa ka go-ayaa Een, dhegeystaha qadka telefoonka haye
halo halow
bakad bakad waa kee
war bakad waa xuseen oo soo laabtay xuseen uu mar kalea soo laabatay
haa laakiin dadka waxay leeyihiin dadka haddii mar ka qayb qaataan yaan lasoo laabanin masaasaydeen saasaa la yidhi maxaa ka jira
wanahu de kolley waxaa u malen khadka caridi ku noqday waa tahay bal haye bal adiga hal daqiiqa aan ku siino marka
yow hadda ani wax yar jawaabina baan bixin haye oo ma ge- ma buraanburubse waxaa rabtaa geeraar maya maya maya maya buraanbur iyo haasaabo kale ma sii jireen Mm.
Eh, bilcaanta iyo raggan wacyigelin yarsiin hooda ragga mee buraanburaan
ma buraan buraan
haye tijaabo kalaan tijaabo kalaan u aftiimin haye bal ba- dhegeysano bal waxoogaa inaan nasteexa aan gabdhaha loo sameeyo kolley horta sidii eh, sidaas rabto rabbigaa laga heli karaa bini aadan laga meelaayo waa sax
bilcaantana ragga kama helayso raggana bilcaantiisa kama helayo haye
waxaan leeyahay horta ragga dulqaad ha u sameeyo waxaan waa maamooyin waa hooyadeen waa walaashan waa ilmahanay waa in la adeertan si kasta hadday axsaan ugu falaan abaal kamaba helaayiin waxaa la yidhi tala bilcaan iyo tooro la-aad taray luqunta ku suran sax
haddaad taladeeda raacdo horta taraad luqunta gashan haye
haddaad tidhaahdo taladii waan ka goyna waan feer qalloocan oo aad tiri waan toosin waa iska gabi haye
yaan la gebinin waan leeyahay oo xagga ragga ah. bilcaanta waxaan u sheegi Mm.
ragga markuu gacantiisa kugu barkiyo adig gacandaha u barkinin xeerka soomaalidana iyo mamaaheeda oo meeshaasu ku soo arooray aad baad umahadsan tahay
saasaan kaga bixaya walaalow bilcaanta aad ha isku ha u dadaasho wa- wadaadada ha u dadaasho aad baad umahadsan tahay xuseen falliir humaasan yahay saaxiibkaas markale soo noqdo fursadiisa iyo nasiibkiisa walaal soo dhowo magacaaga ninkii daawud khaliifna ah ah, daq- dabcan hadduu eh, uuna maqlayo eh, daqiiqadaha yar oo soo- eh, noo soo haray dabcan aad baan u jeclaan lahaa bal duqa eh, daawud waxaa laga yaabaa inuu soo beegsanayo qadkii bal u yar ogolaada dhegeystayaal si asagana wax badan aan uga faa'iidaynin waa nin waaye araga waa nin weyn bal dabcan dhalinyarada ha inoo dambeyso haye soo dhowo walaal magacaaga
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magaca
اه اه اه جنجيز ما هو xuseen xuseen jiis haye
عقول شاقية ii sheeg
ربي عندك زمان alxamdulilah uwaas
يوسف يوسف بكذا دزيلي ما يدين تارك لباتن إلا استماع وقاردنا
waa taariikh lix iyo labaatan shalay ahayd daraaday ahayd ما يوحاويان ha
ان
bisha soo socoto
بشا صوصو تارك لباتن إلا oo agosto استماع وين وقارس مركا جيت الله بحيا waa tahay ha laga qayb qaato ha laga qayb qaato xagga aan aadno ان شاء الله وإن- waa suq dumar sanad allah naxariisto sharnaga lama salgaaray waad ogtahay waa hadda haloo naxariisto sirnaga ma laga salgaar hadda halka iska- halka iska qabanaan xuseen xuseen jiis waxaa noo sheegtay in istimaac uu jiro gaarisa haddana waxaa leedahay haddee dumarkana ha iska ha loo naxariisto iyo waa sirnagade laga salgaaro isma keenayaan star fm soo dhowow
abubakar waa ku salaamaya yuusuf bakad abubakar ma aha isag yusuf waa ku salaamaya waa lalon kaa qaado magacaaga ibrahim waa nairobi kaala soo hadlaya ibraahim waxaan kugu dara wees maasha allah xaalad ka war alxamdulillah waa ibraahim haye soo dhowow
haaniyow dadna saan ay ugu soo rafaadayaan dadna labalabay maray ee meesha idaacadda kusoo laabanayaan waa dhegeysa hal Taas oo dhegeysa ka dhimanayna.
hal dhegeysa oo keliya hal mar soo laabtay nasiibkiisa haye marka ee, niyow horta arrimo xasaasi waaye waxaa laga hadlaya haye
Ee, arrimaha dumarka oo kale markii ragga maxay dumarka ugu baqayaan ah, meesha su-aasha taalo waa su-aal aada muhim u ah waa sax
maxaa yeele dee maanta qof oo maanta guurdoon ah markuu gabar du- shukaansanayo ama guur arrimihiisa u bandhigo gabdho badan shukaansanayo tu way ugu boodi kartaa tu way ugu bixi kartaa tu balanta ugu bixi wax badanaa jira meesha ma fahamte haye
cabsidaasi meesha warta ragga way u taagan tahay ko laakiin qoyskan ka hadlaynaa ragga Ah, midda qoyska markaan kuusoo aado
ii wata kale marka iyadana taas waxa waaye marka la dhaho labadan wax weyn ah gurigan xismad ah kormeen ah arrimo badan ay haysaa gabadha markii laga hadlo ma fahamte waa sax ku saabsan maanta adiga markaa baxdo banaanka aad shaqo aado oo waxyaabo badan aad ka soo suuqa aad kala soo kulanto gurigaaga markaa imaadid inaa maskaxdaada lagu dejiyo inaa maaragta alxamdulilah laabta lagu qaboojiyo oo biyo ama shaah ama juice wax walba ay noqotay kaala hor imaanaysaa mafahante waa cajiib haye
hadda he waxaas dhan qof kaa haysa marka maxaa lagu dhaqmaya in la xismeeyo oo la xurmeeyo adaa jira la dhaho habeen adaa a maalin adaa a la dhaho waxa waaye wax badan taas dantay keenaysaa haye marka dadka qaarkood waxaan leeyahay dumarkana iyagana way fara badan yihiin oo way kala dhaqan duwan yihiin masalan sida hadda maamada saddexaad oo naga horeysa ku hadlaysay waa sax
waxaa nimanka qaarkood waxaa jira nimanka wax badan ay naagaha ogeen ayay og yihiin haye oo ku saabsan ninka oo kale afar naagood uu qabi karaa ninka oo kale saddex naagood uu qabi karaa ninka oo kale laba uu qabi karaa marka naagahaasi way kala dhaqan duwan yihiin masalan waa sax
waxaa arkaysaa maanta hadduu xaggaas iyo habeenkii kale xaggooda u dhaxo inay dhaqan fiican loogu soo dhaweeyo lasoo wanaajiyo oo allah kuroona adaa jirta oo habeen iyo maalinba meesha qalbiisa uu ku hayaa laga yaaba asoo meesha kala jiro waa sax
waxaa laga yaabaa habeen kale inuu meesha kale usoo hoydo haddana maaragtay dhaqankii xagga oo kusoo arkay dhaqan ka duwan ama soo dhaweyn la-aan ama waxyaabo badan oo ka arkana meesha waa laga yaabaa haye hadda ninkaasi saddexda ama labada ama afarta isku haayo inuu maaragtay naagihiisaasi uu maceysto uu adaa jirto habeenba meeshuu imaado uu dhaho dantaa ku qasbe maxaa jira dhe waxyaabo kala duwanaa la siin karaa waxyaabo kala duwanaa lagu soo dhaweyn karaa marka intaba inuu maaragtay uu laabtoo qaboojiyo asay dantiisi tahay laakiin hadda dumarka nafsadooda waxaa leeyahay markay buuqaan dabcan oo aad bay u qayliyaan marka maxaa lagu dejin karaa haddii wax lagaaga sheegay iyo haddaa wax soo aragtayba
taasoo kale waxaa jira marka hadda gurigaaga aa ka bixaysid subaxdii islaantaadii aad dhudhunkato oo adiga maaragtay maasha allah Horta- ibrahim taas kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa haddii gabadha yani ay buuqdo oo gabadha ay qayliso ee kugu buuqdo kugu qayliso maxaa ku xalinaysaa maxaa ku xalinaysaa oo ku dejinaysaa hadda buuqii waxyaabaha xalistee kamid ah sooma ilan buuqaa sheegtay ilan gurigii reerkii dhanaa buuq ka dhaqaacayba islaanta dhanaa qaylo keentay sooma islaan xalaqsan karo
in la dejiyo laba laab qaboojiyo meesha wax meesha ka marneen waa ya marka yuusuf yuusuf waxaan ku sheegayaa Ah.
waxyaabo badanaa yaala oo oo u baahan reerka oo ku dhaqmo oo lagu ibrahim dhaqi jiray ibrahim hadda waxay leedahay markay gabar xanaaqsan oo buuqayso marka waxaa leedahay waa in gabadha la dhunkado oo hawlahaas gabar xanaaqsan ama gabar soomaali oo xanaaqsan in laga dhawaanayo waa og tahay
hadda he hadda macnaha wa meesha ay gaarsiisneed maaragtay way kasoo deganaysaa mafahan ibrahim aad u maadsantahay saaxiib shukran sidoo kale salaamaya
ogaansihii saaxiibkaasi xigaa kale qadka telefoonkaasi inaa soo dhow walaal magacaaga halo salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
saaxib waa cabdifarxaan cabdi farxan eh, halkee ku sugan tahay
dalka etoobiya ka gaar ahaan qablaha waldahore haye
saaxib horta waa runta haweenka waa iska dhib badan yihin waana fiican yihin waana xun yihin ma garat haye
hadda gaalkan dambana gabdhaha ayagaaba taliyo horta waagi gabdhaha loo naxariista la dhihi jiray oo la cabiidin jiray maba hadda ayagaaba taliyoba sax
aniga waxaan beelay ayaga raggaa unaxariisteen ma garat aada iyo aad
marka dee marka la dhunkanaan waa markii oo arrinta ay raalli tahay maoga dee markay qaylada jirto waa dhunkanaa daba la dhaha waaba daqar baa jira haye
marka gabdhaha hadda hawsha ayagaaba wado oo hadda ayagaa dadka xukumoga waagi la cabiin jiray oo la xukumi jiray oo marka dee wixi ma jiraan saaxiib aad baad umaadsan tahay waktigaa la soo gaaray gabagabadii aad baad umaadsan tahay cabdi farxan saaxiib shukran aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal laba dhegeystaan qadka telefoonkaas inaan ka duna cabdishukri ayaa wada dhegeysan doona dhegeystayaal barnaamijka macalinka raadiyaha ee dhegeystaha qadka telefoonka ku jira oo noogu soo xiray walaal soo dhowow Halo, halo.
walaal magacaaga wus dhegeysanaya dhegeystaha si waan ka gudbaya xigaha kala tusinaya qadka telefoonka Wala- walaal waa in dhoolka iyo banana jooga ii hor walaal oo walaal indhoolka eh, magaciis ma- magacaaga miyaa mise waa waa
magaciigu may aadan cumar baa lay dhahay aadan cumar haye
walaal waa ku salaamaya horta yuusuf kadan aadan cumar halkee joogtaa
lag dheera banani aadan dhagdheeraa joogtaa
aa marka indhoolkii baa dhahday indhoolki maxaa ula jeedaa indhool may anaa indhool walaal waa Oh, maanta waa cafwan hawsana indhaha la-ahay.
cafwan een, een, cafwan ugaas cafwan eh, cafwan Eh, cafwan Allah lambarka mudan, Allah lambar mudan.
lambarkaada isha kaaran ku siinayaa
lambarkayga zero seven two four okaadi oo u kaadi wax yar qad ku jir ish- lambarkaada ii sheeg zero seven
two four two four
seven three seven three
five six five lambarka waa qalad fi- five six three nine three nine baa u dambaysa oo five six three nine baa u dambeysaa اه waa zero seven two four seven three five six three nine اه اوكي maanta in yar in yar oo ku hadashaan ku siinayaa shukran بارك الله فيكم خيري aha
su-aal yar baan dhiibanaya walaal waxa kule horta waa waa sida horta wadaadkii etoobiya kaasoo wacay uu sheegaya gabdhaha hadda ayaga dadka ragga asagaa bashuun ku aadin haye marka waxaan horta xoogaa dardaaran waxaan siinayaa ragga oo gabdhaha la murmo maaragtay waxaa la yidhi naag naag kama dhalo ninkii hadalkay dhahdaba kala daladho waa aa yacni kama ilmo dhameeyo ha hadalkay dhahdaba haddaad ka daba dhahdo waa dhib kale marka ragga waxaan ku dardaarmi lahaa gabdhaha yaan lala doodin aha gurigana yaan looga tegin marka ayagana waxaan dhihi lahaa reerkooda ha u samraan aad baad Intaasaan ku mahadsan- aad baad mahadsan tahay aadan cumar shukr ugaas dardaarmaya walaal aad baad mahadsan tahay aadan- aadan cumar ee wandholka Een, allah ku caafiya caafimaad taamna allah ku siyan leeyahay walaal wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
walal fardowsa gaarta fardows maxaan kugu daraa
fardowsa xasan fardowse xasan haye ma barnaamijka waa la socotay aad iyo aad ka qayb qaado fardowsay
wallaahi barnaamijka da horey u guda gala aha
gabdhaha markay xanaaqsan yihiin ah
waxaa la rabaa haddii ninka markay ku buuqdo inuu cidda oga tago magaalada uu aado waa halka keliya lagu qancin karo uu ninka iskaga baxo haa ju iyo ja uu u dhihinba maalinta uusan soo hoyanin oo meelo kale iska seexdo ma ula jeedaa mise in markii saacado kadib uu soo noqdo meel kale ma soo seexana marka ay kacsantu uu bixi magaaladu tegi hadhow markay xoogaa waaysa iyadaa wici oo dhihi maadaama maanta ninka aa fiijisa balwac meeluu jiro marka wa- marka ayadaa fiijisay se hadda hadalka u dhigayso way ayadaa fiijisay marka gurigay ka fiijisay iyada fiijahad bay ku buuqdo sooma asagan inuu la murmuu diidaa uu ka tegi hadday wicinna
Ma- way wici qasab waxay u wici baysa ogaani macnaha inay iyada ay cidda ka fiijisanin ha gabadha aan wicin marka maxaa ayada ku een, la soo dirsaya ninkana sidoo kale uusan soo laabaninba maalintii xigta uu guriga iska imaado markuu imaadona uu sii ay sii buuqdo
maya taas qalad waay laakiin maslaxada maxay ku jirtaa gabadh markay buuqsan tahay inuu ninka magaalada aado markuu magaalada aad eywayso iyada wacdo habeenkii uu iska soo laabto markaa asay Ah, marka yaa raaligelinta marka bixinaya ma gabadha oo buuqdaha raaligelin bixinaysa mise ninka leeya war maanta waad hayr hanaaqday raali noqo mise ayada war maanta waan kugu buuqay raali noqo saa qaabkeenu isku raaligelinaya marka fardoosay
maya asagaa bixinaya wuxuu u bixini markuu u arkay inay buuqsan tahay, waa ka tegi soo meesha raaligelin buu ka sameynhayaabo ha already raaligelin asaga wuu sameeyey ha haddii cidda la jooga hadda oo lasku mar lasku mar meesha gacan qaada imaana soo waa sax
gacan qaad markuu imaadana in la gabadha ay carooto saa ay ku baxday noqoni arrinta halaawi haye
marka asagaa saa samayni hadhow dambe uu soo laabani Sax.
wixii meeshu ku burburi waa iyadana waxaa marka iyada bisa iskaad marka dambe xajubteeda gadaal u laqi maxay waxa waxa ugu weyn aad aada uga carootaan u gubataan maxaa ka mid ah
kolley waxyaalo badan oo iska jiraan hal iyo laba toona ma ahee laakiin tan ugu weyn oo la dhihi doono dumarka haddii la daaro afka kala furan si fiican waa ka xumahay firdowse eh, dhegeystaha qadka ugu dambean kusoo xiray dhegeystahan oo tahay dhegeystaha si asaa is dhegeysanaya inkastoo laakiin daa-uud khaliif aan u baahnaa dhankaasi lagdheera een, aabbahaasi een, een, waxaan uga bartay tusaalooyin sheekooyin waxyaalo fara badan baan uga bartay barnaamijka barnaamijyada iyo weliba duqoo kale oo asaaqa is naga soo waca isagana ee gaarisa laakiin duqyadaasi ma hayo dhallinyaran baa ilo- i- i garba ordaysa asaaka ma garan karo si wax loo wado walaal soo dhowow
Hello, asalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu haye
Waa Faadumo ee joogta Gaarisa.
faadimo maxaan kugu daraa
Faadumo Maxamed, faadimo axmed halkee joogta gaarisa ka dhankee
Buul Madiina.
faadimo soo dhowow haye
Walaal horta nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuu noo sheegay dumarka inay khayr qaloocan ka abuuran.
haye
Istawsuu binnisaa'i khayr.
waan ka xumahay gabadhaasi qadka durba ka baxa iyadana waan ka xumahay soo dhowow walaal magacaaga Halo, halo.
waan ku salaamayaa haye Waan ka qaaday Yusuf warka ona koob ku jira hadal badan ma ahe.
waa soo dhowo marka
Waa Xalime.
xalimo haye
Ragga abircaanta horta waxay u buuqaan maxay ahayd maxaa waay markay hinaaqaan waxaa loo damani karin mhm
oo buuqooda uu u bato.
mhm
Marka hore maxay ahayd wax badan ay samartaa.
haye
Marmar bay bacdi ay soo jeesani.
mhm markaan xeer taabcina iyad la dhegeysto haye
markaad dee iyad la dhegeysan waa laga garab hadlo ah, naftirkooda maxeeda gacanta ay qaadayaan haye
hadda raggana maxeeday inta badan horta waa loo samraa mar laakiin waa in ishi loo guduudiyo Ah, ah, yaa isha loo gududinaya ragga haye
inta badan waan samarnaa runtii haddaan runta sheegna marka indhaha maxaa loogu gududin marka haddaad samraysaan indhaha maxaa u gududinaysaan oo u fiijinaysaan ragga hadda yuusuf fir ragga ka badbadiyaay ma marka qaar ka badbadiyaay keenaan Ah, iska wadataan kabad kabadiska shay ma iskaga wadataan iska carurlashaan caruurtiin waxaa nii qawana soomaali hore maxay u dhahday mataqaanta Ah,
ka badbadiyaay biyay dhooqaysaa mogtaa maxay marka wax bay dhooqayaan miya marka marka maxaa arkaysaa hadda saa uleeda samar adaa u samraysa maxaa umalaynaya qofka maxaa la kuu samro maxaa maxaa la maleeyaa la dhihi mogtaa inuu kaa cabsanaya haye iska dhaadhacsiinaya jirtanay meel ay aadamo oo qabto
oo marka adi adi unba maxay eeda joog maxay idinku dhegdhegaysaa joog meel ay aado uma haysato iska dhaadhacsiinayin mogtahay haye
marka qaar maxaa waaye bilcaanta horta inay indhaha shitaan maxay ragga iska celiyaan oo inay qof ay taho nool inay ogaadaan waaye haa qo- waa naag nool inay is- tusin karaana waa un uyuka sir kuwa maxaa jirta magaran lagu korta tumanayo sooma arkin Had- hadda kahor iisi waa sheeko yar maxaan arkay mataqaanta iisoo koob iisoo koob eh, eh, xalibo way kooban tahay sheeko maxaa arkay dhanka iyo baadiyaha marayaan u doonta aan xanuunsanayo caanahan dhawan ka saacada geel caana geel mar hey
haye
marka reer kenya waaye marka maxaa la yidhaha way guureen meesha u guureen lama sheegi karo marka cidda oo qaraabo karta aan hana idhaahde ha noqonina gaari ku noqonina halkan iska jooga inta muddo ka isbuuc ma joogaysaa iska joogaa lagu dhahay mogtahay haye marka wiilka maxaa jirta baa marka cidda oo laba islaan uu qabay haye
yusuf waxaan arkay mabeenka maxaan ku dhe dhirfa marka dambe ciddaan la jooga waan kasoo cararay haye maxaa islaan baa kii yareed ee maxaa yaan la barya laba habeen haye waa dabcan cabdishuura soo gala xalimo aad baad umaasan tahay Een, cabdishuura gacanta iyo haatina daqiiqada fara badan aan ka qaatay oo aan ka raaligelinaya dhegeystayaal cafar naali noqda saaxiibayaal dhegeysta dhammaantiin waxaan leeyahay een, barqa wanaagsan meel walbaa joogtaa macalinka raadiya iminkan stuudio haleba toos ugu sugan yahay cabdishukri een, qasaal oo iminkan doonaya in ardadiisa ay soo qaataan buugaagta iluba tirtiraalihii iyo qalinkii si ay markaasi cashirkooda halkaas iga sii ambaqaadaan macalinkana uga faa'iidaystaan saaxiibayaal qof waliba macalinkiisa uu haystaa laakiin star f m macalin bay qabtaa la soco waa cabdishukri oo iminka stuudio labaad ku sugan dhegeysa laakiin asxaabta aad baan uga mahadcelinaya sida quruxsan ee markaas fikirka iyo arjadooda markaas ay uga qayb qaateen barnaamijka arrimaha qoyska dhegeystayaal aad baan iga mahadcelinaya sida faadimo canshuur nairobi kabtain amiin mandera barrio mandera kin ethiopia oo markaas buraanbur noo qaada iyadana ay ku mahadsan tahay isaaq mursal isielo iyo sheekh cusmaan ifo cabdulaahi yare mandera xuseen faliir xagadheere xalimo axmed gaarisa faadimo maxamed mandera maryan sheekh gaarisa xuseen jiis mauwa ibraahim nairobi cabdifarxaan ethiopia aadan cumar lagdheera iyo firdowse xasan gaarisa faadimo maxamed gaarisa dhammaan aad bay u mahadsan yihiin saaxiibada ka qayb qaatay barnaamijka kuwa iminkaa soo beegsanaya kuwa qadka u sahlaya kuwa markaasi eh, fursadaha kala duwan inaan siiya damcay laakiin waqtiga awgeys iima saamaxayso dhegeystayaal inaan barnaamijka sii wado halkaas ayaan kusoo afmiraya shukran shakuuran wa shukran jaziilan dhammaantiin yuusuf bakad ee barnaamijka nii daadihinaya berri ayaa ballan inoo ah dhegeystayaal arrimaha xaaladda guud ee waddanka iyo xalihii markaasi ugu dambeeyey inta ka hor waxaa inaga tegay sidaasi nabadgelyo